isilaalinayaayo asxaabtii ayagu w hadday iskala yimaadaan w inay wax dembi a ula yimaadaan bay ka yaabayaan marka gabadhii aan ciyaaraysa aan ku darayno gabadha u ciyaarayso maxay dhahaysaa rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi nabigu taquulu waxay dhihi ataynaakum ataynaakum faxayaanaa waxayaakum walowlaa dahabu laxmar maa xallat bawaadiikum walowla alxindatu samraa ma saminad cadaariikum ay sidaa hadda tirahdo gabaygaa ha u qaado gabadhi baa marka waxyaalahaas iyo wax la mida ayay u qaadaysaayo amaano ataynaakum ataynaakum waa idiin nimid weeye faxayaanaa waxayaakum annaga iyo adinkaba nabadgelyo iyo salaam baa noo sugnaatay walowla dahabu laxmar dahabka guduudan lacag haddiina qabin maa xallad bawaadiikum ay gurigiina maana imaadeen wey saasaa tidhaahdo wey walowla alxindatu samraa xindada guduudan haddayna jirinna ma'sa minad cadaariikum gabdhihiinu ma ayna cayileen wey ma ayna qurux badnaadeen ya oo gabdhuhu marka hadda waxay ku qurxanaadeen waa cuntada iyo markaa cuntada waakada marka sidaa ha tidhaahdo wa fii riwaayati ataynaakum ataynaakum waaye faxayunaa nuxayiikumna riwaayo kale ahayd ay waaye faxayunaa nasalaama nuxayiikum annagana waa idin salaamaynaay dee na soo dhaweeye annagana waa idin qaabilayna waa macnaha saasoo kaleto wax unbaa loo deeyo yani faraxaa ku tusinayo marka maxay ku tusinaysaa nabigu hadduu dhegaystay oo xadiidka horesaan soo marinay gabadha gurigeeda loogu ciyaarayay gabdhuhu ay ku ammaanayeen caaishana uuba nabigu ku amray inay ku darto gabar yani usii garaacdo durbaanka u garaacdo una gabaydo xataa uuba kelimaadkii ay dhihi lahayd uu nabigu u mariyey waxay ku tusinaysaa qofka caruuskaa in loo ciyaari kara wax dhiban ayn lahayn waxaa uun laga ilaalinaya wixii munkar iyo waxaa keenayo in maaragtay wax kale oo yani kamro la cabay iyo dembi kaleoo lagu sameeye iyo ikhtilaad oo ragga iyo naagaha iyo waxyaalaha unbaa laga duwayaayo dumar keliya unbaa meeshii loo banaynaya ayagu ha ku ciyaareen gabdhihii ha ammaaneen khalaas muujinta uu ka mid yahay rawahu lbukhaari waaxmed can maxamed bn xaatib waxa leehy radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal faslu maa bayna alxaraami walaam walxalaal faslu maa waxa kala bixinaya bayna alxaraami nikaaxa xaaraamta iyo walxalaali midka xalaasha addufu yani in durbaan la garaaco weeye iyo wasawtu in loo gabyo wax la qariye faa'ida male moogtahay soomaalida waxay tidhahdaa xalaal maalin baa la quutaa marka gabadha haddaad nikaaxsanayso ha la ogaado oo si fiican dafka ugu garaaco wakaas ebel waa gabadha hibleyd baa la aroosayaa maxaaba loo qarqarinaya khalaas ya waakada rawahu nisaa-i watirmidi waxasanahu can caaishata radi allahu canha can nabi sal lay slam qaal aclinuu hada nikaxa nikaxa muujiya wajcaluuhu fi lmasaajidi masaajida yeela khidbadu moogta in la qariyo sunay ahayd gabadha markaad doonayso waad qarsanaysaa dadka usheegi maysid laakiin markii lagugu caqdiyo lagu meheriyo markaas nikaaxeeda si fiican baad caqadkeedana masaajidkaa lagu meherinayaa arooskeedana waa la muujinayaa akaas cursigeeda waa la muujinaya wajcaluuhu fi lmasaajidi masaajida yeela wadribuu calayhi u garaaco bidufuufi durbaan u garaaco rawaahu axmed watirmidi waxasanahu can caamir bini sacdi radi allahu canhu qaala dakhaltu waxaan usoo galay buu ihi calaa quradata binu kacb ninka la yidhaah iyo wa abi mascuud alansaari labadaas saxaabi baan usoo galay fii cursin ayagoo aroos dhex ku jiro wa idaa jawaarin gabdho jaariyaad gabdho yar yar ah yaa yuqaniina heesayo gabdhaa meesha ku ciyaaraya oo ku gabiya sawdkooda aan maqlaynaa on meesha ku ciyaaraya ayaguna gurigii bay dhinac ka fadhiyaan labada saxaabi fa qultu waxaan idhi bu ninkaan taabici bu ahaa ay antumaa adinku saaxibaa rasuulillaahi baatiin sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baad la saaxiibteen wa min ahli beder dadkii beder ka qayb galna waad haydeen asxaabta waxa ugu fadli badnaada ahlu beder baa dadka ugu fadli badnaay wa min ahli bederna waad haydeen yufcalu haadaa cindakum ma waxaana agtiina lagu samaynaya ninkoo sidaa ah maxaa dhacay waxaad agtu fadhidaan waa maxay gabdhihii baa meeshan ka heesaya oo ku ciyaaraya oo ku buraanburaya faqaalaa waxay yidhaahdeen labadoodii ijlis soo fadhiiso in shi'ta haddaad doonto fasmac macanaa naga dhegays nala dhegeyso war waxaa intaa iska dhaaftay qaylada soo fadhiiso oo haddaad rabta nala dhegeyso ya waayo wa in shi'ta haddaad doontona fadhab iska tag haddaad doonto orod iska bax waa fasaxan tahaye qad rukisa waa naloo ruqseeye lanaa annaga fi lahwi ciyaarta waa naloo ruqseeye cinda alcurs aroosku markuu jiro ciyaarta waa naloo ruqseeye nin yahow ama soo fadhiiso nala dhegeyso ama ayar iska tag bay yidhaha marka labada saxaabi mar hadday sidaa yidhaahdeen waxay ku tusinaysaa waayo cilmi bay nabiga ka haysaan hadda xadiidta hore o dhan baa dee na tusinaye way iska banaan tahay dee cursiga waa la iska dhegaysanaya meeshaa dumarka gabdhihi ayaguna durbaankooda ku garacdeen oo ha ku gabiyeen dhinacaaga haddaad guriga ka joogto wax dhiba male ay gabdhuhu ciyaaraan wax dhiba male bal waaba sunno waa madruub rawaahu nisaa-i baa wariye walxaakim wasaxaxahu adducaau lilcaruus ay lilcaruusayn labada qof oo caruuska loo duceeyo ay can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana nabigu wuxu sal lla alay wasalam idaa rafa'a alinsaana ruux hadduu u tahniyeynayo idaa tazawaja markuu guursado rafigu waa tahniyada markuu ruux u tahniyeynayo waa yahay markuu idaa tazawaja markuu guursado qaala wuxuu odhanaya baaraka allaahu lak allaha kuu barakeeyo wabaaraka calayka allaha kuu barakeeyo wajamaca baynakuma fii khayr khayrna allah idinku kulmiy rawahu asxaabu sunan can ilxasan radi allahu canhu qaal tazawaja caqiil binu abi aalib baa guursaday imra'atan oo min bani jusumin gabar reer bani jusum uu guursaday caqiil binu abi aalib faqiila lahu waxaa loo yidhi birafaa'i walbaniin birafaa'i barwaaqo iyo walbaniina wiilal allaha ku siiyo birafaa'i walbaniin barwaaqo iyo wiilal wiil iyo caano soomaali ma yidhahdaan waa wiil iyo caano waaye qaala wuxuu yidhi markaas ay quuluu dhaha kama qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam war nabigu siduu ohan jiray dhaha baaraka allaahu fiikum wa baaraka lakum saasuu nabigu u ducayn jiray birafaa'i walbaniin waa caadada hore carabtu ay yaqaaneen wey marka saana kasii fiicane ducada nabiga ku duceeye oo baaraka allahu fiikum allaha idin barakeeyo wa baaraka lakum allaha idin barakeeyo saa dhaha wey rawahu nisaa-i can caaishata radi allahu canha qaal waxay tihi tazawajanii nabiyu nabiga i guursaday sala allahu alayh wasalam faaatatnii ummii hooyaday ayaa i keentay faadkhalatnii addaara gurigiiba isoo gelisay hooyadii baa isoo waday way yaraydba markaas caaisho sagaal jir bay ahayd riwaayadka waxaa kusoo aroortay ayadoo meel ku ciyaarayso gabdho yar yar meel kula ciyaarayso baalkan diifowga liyo xarigga labada dhinac laga xidho saa ay isugu lulaan carruurtu ya baalkaasayba ku ciyaaraysa marka hooyada oo ii yeeraysa umbaan arkay halkaa igu qaylinayso markaasaan soo orday tiri markaan u imid oo gacanta igu soo dhegtay gurigay keentay marka ayadoo weli naafgurayso orodkii ay soo orday hooyada markay usoo ordaysay ayadoo naafgurayso hele ayay gurigii keentay haween marka meesha kusii sugayo ree ansaareed ay marka u dhiibtay haweenkiibaa marka yaa islaax inay wanaajiyaan bay seen yacno way u qabeeyeen oo waxbay marmariyeen oo waka waa la hagaajiye waa la galbinaya haddaaba la doonaya in guriga la geeyo waa sagaal jir waa yar waxaan kala kala ogahayba malay leedahay markaas waaye tazawajanii nabiyu sal alay wasalam faatadnii ummi hooyadii baa ay keentay faadkhalatnii addaara guriga ay soo gelisay riwaayadka qaar waxaa kusoo aroortay say usoo waday bay nabiga dhabtiisa ku fariisiisay wa qaalad waxay tidhi hooyadeed umurumaan baa la odhan jiray gabadha cajiibkeed umurumaan haaulaai ahluka ahalkaagi weeye haaulaai kuwan carabta way iska jamcisaa qofka hadda ayada caaishaun bay ujeedaa haaulaai ahluka ehelkaagi weeye yaa rasuul allah baaraka allaahu laka fiihim allaha kuu barakeey saasay tintay u dhiibtay marka meesiba yaa fa fadhiyo fa idaa niswatun haween baa gurigii fadhiyo oo min al ansaari ka mida filbeyti gurigi gurigi markii laysoo geliyey haween reer ansaareed aha joogo faqulna waxay yidhahdeen cala alkhayri waalbaraka wa calaa khayrin daa'irin saasay yidhahdeen marka waa lafdiga loogu ducaynaya qofka arooska soo maha cala alkhayri waalbaraka khayr baad usoo gashay wa calaa khayrin daa'irin khayr socdo ayaad heshay wey nebi maxamed baa ilaahay nasiib kuu siiyey baa laleeyahy oo loogu taaniyanaya caaisha sala allahu alayhi wasalam markaan wax yar fadhinay sida riwaayadka kuso arta waxay leedahay markaan wax yar fadhinaybo nabigaa soo galay calayhi salaatu wasalaam markuu gurigii soo galay haweenkii reer ansaareed waa iska baxeen way ya ayada nabigu maa meesha kuso rawahu albukhaariyu huna wa abu daawuud fi ladab wali abi daawuud wannisaa-i idaa tazawaja axadukum hadduu guursado imra'atan aw ishtaraa khaadiman khaadim uu soo iibsado waa yani addoon falyaqul ha yidhaahdo allahuma innii as'aluka khayraha ilaahu khayrkeedaan ku su-aalanayaa wa khayra maa jabaltaha calayhi waxaad ku dabeecaysay ood ku abuurtay khayrkiisana waan kusaalan waacuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari maa jabaltaha caleyhi waxaad ku dabeecaysay shartiisana ilah waan kaa magangelaya waida shtaraa baciiran neef geela haddaad soo iibsatana falyaqud ha qabto bidirwati sanaamihi kuruska baarkiisa sidaa ha u qabto walyaqul mila dalika ducada aan ku ducaysto ilahay baa kuu barakaynaya markaas ay marxaban albaab alkhamis fi lweliima weliimadiibu u baabi qaala allahu tacaala waidaa duciitum haddii la idin yeedho waaye fadkhuluu gala gurigii laydinkugu yeedho taga fa idaa dacimtum markaad cuntada cuntaana fantashiruu taga meesha ha iska fafadhinina baxa wey markaas damar cuntada la cuno maxaa loo fadhinayaade ilaa dan kaleba inaad u joogto mooyaane can ibni cumara radi allahu canhum can nabi sal ly slam qala wuxuu idaa duciya axadukum ila lwaniimati haddii looga yeedho falya'tiha ha tago waa amare riwahu lkhams hadday welimatu cursi tahay waa waajib welimooyinka kalena waa sunno walilbukhaariyi ay fakku lcaaniya qofka lasoo qafaashay fakiya waajiibu daaciya qofka idin yeeraya ajiiba wacuudu lmariida qofka oo cuudu mariid yani booqda oo almarda kuwa jirana booqda can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal sharu dacaami dacaam waxa ugu sharbada dacaamulweliimata welimada dacaamkeeda yumnacuhaa waxaa laga mancinaya man ya'tiiha qofka iska tegayoo baahan wayudcaa ilayha waxaa loogu yeeray man ya'baaha ninka diiday ninka iska dharagsan oo yani diidaya xoolaha haystan waa war ilaa ilaa ni noo imow daasal waaya kolba telefon baa lagu celinay ilaa wa ilaa imow kii baahnaana waxaa leey joog albaabkaa lagu celinay taas baraka male waman lam yujibi dacwata dacwada ninkaan ajiibin faqad casa allaha warasuulahu ilahiy rasuulkiisa waa cas welimatu cursi haddii lagaaga yeedho wax kaa mancinayo maanic sharciya hadduuna jirin inaad tagto waajib bay kugu tahy wa kaana abu hurayrata wuxuu aha radi allahu canhu yaquulu mid yidhahdo sharu dacaami dacaam waxa ugu sharbaday dacaamu lweliimati yudcaa laha alaqniyaau aqniyadaa loogu yeeraya kuwa tujarada xoolaha leh wa yutraku lfuqaraa fuqaradana waa laga tegaya waman taraka dacwata ninkii ka taga dacwada markii loo yeero oo tegi waayo faqad casa allaha warasuulahu ilahi rasuulkiisi waa caasiya sala allahu alayh wasalam rawaahuma halaa waliabi daawuud man duciya ninkii loo yeero falam yujib aan ajiibin faqad casa allaha warasuulahu ilahi iyo rasuulkiisi oo caasiye waman dakala ninkii guriga gala calaa gayri dacwatin isagoo loo yeerin buu gurigii soo galay dakala wuu garayaa saariqan isagoo tuuga tuug baa si dhuumashaa guriga kusoo galee moogtahay waa tuug ninaan loo yeerin hadduu guri iska soo galo wa kharaja wuu baxay oo mugiiran asagoo weerar ahna wuu baxay nin weerar oo intuu wax dafsiye la cararay orday buu la mid yahay intuu gurigii tuugnimo kusoo galay markuu wuxuu ka cuni kar ka cunu haddana baxay ay marka ma fiicna guriga inaad idan kusoo gashaa fiican wa jaa'a rajulu nin baa yimid yuqaalu lahu liya abu shucayb ilaa ghulaamin addoon oo lahu asagoo usugnaaday laxaamin oo hilibka ka shaqeeya kawaanka ka shaqeeya oo kawaanla faqaala wuxuu yidhi isnac lii ii samee dacaama raashin yakfii ku filan oo khamsatan shan nin ku filan fa innii anigu ra'aytu waan arkay fii wejhi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam aljuuc nabiga wejigiisa gaajaan ka dareemaye raashin waxaad ii diyaarisaa hilib ii samee shan qof deeqay fasanaca dacaaman buu sameeyey uma arsala ila nabiy nabiga u diray sal alay wasalam fadacaahu wuu u yeedhay wa julasaahu nabiga iyo kuwii la fadhiyey aladiina macahu dadkii nabiga la fadhiyey buu soo kaxeeyey falamaa qaama nabiyu nabigu markuu istaagay sal alay wasalam itabacahu waxaa soo raacay rajulu nin lam yakun macahun macooda aan ahayn xiina ducuu markii loo yeeray in aan markii loo yeeray aan la fadhiyin baa wadada dhexdooga soo dhacay dufayl baa la ka dadka iska dabagala w wuu soo dabaraacay marka dad dhowr qof oo meel usii socdo markuu arko qolada anigoo meel baa looga yeeray wuu iskaga dabadhegay waayahay falama intahaa rasul llahi sal ly slam ila albaab nabigu markuu albaabkii yimid qaala wuxuu u yidhi lisaaxibiilmanzil ninkii guriga lahaa innahu itabacnaa rajulun inaad sheegtaa haddii qof aan loo yeerin uu ku soo raaco ruunkee guriga laad u sheegi hadduu doono wuu idmaya hadduu doonana wuu celinaya saas weeye sharciga innahu shani itabacnaa waxaana soo raacay rajulunin lam yakun macanaa maca anaga aan ahayn xiina dacwatana markaad noo yeerayso fa in adinta haddaad u inanta low asaga dakala wuu soo geli haddii kale wuu iska noqon dee qaala wuxuu yidhi ninkii faqad adinnaa lahu waan u idinay rasuulka ilaahay ee falyadkhulha soo galo markaasu soo galay rawaahu tirmidi washeekhaan waliasxaabi sunan dacaamu awali yawmin maalinka u horreeya welimada la samaynayo dacaamkeedu xaqun xaq wey wa dacaamu yawmi haani maalin labaad ninkii ku darana waa aroos buu samaynaya ama welimo kalaba sunnatun sunno wey wa dacaamu yawmi haalisi maalin saddexaad hadduu haddana dhigana sumcatun waa istutus saddex beri baan welimo iska daba dhigi dee maalinkaas saddexaad istutus bay noqoni waman samaca ninkii istutusana samaca allahu bi ilaahay baa ku jazaynaya ku abaalmarinaya sumcadiisa waliabi daawuud waaxmed ida istamaca daaciyaani laba daaci hadday kugu soo kulmaan ninkana wuu kuu yeehi ninkana wuu kuu yeedhi fa ajib aqrabuhumaa baaban midka albaabkiisu kuugu dhow yahay ajiib fa ina aqrabuhumaa midkood baaban albaabka fa ina aqrabuhumaa midka ugu dhow baaban xagga albaabka aqrabuhumaa jiwaaran waa ninka derisnimadiisu kuugu dhow yahay xaq buu kugu leeyahay wa in sabaqa axadun waa midkood hadduu soo hormaro fa ajib ajiibhu aladii sabaq laakiin alxaqu liman sabaq wey mid hadduu kuu soo hormaro kii kuu hormaray ajiib isku mar hadday kuu yimaadaan laakiin way isla socdeen labadiiba hal maray ku yidhahdeen waan kuramay soo maha midka albaabkiisu kugu dhow yahay un ajiib kaasaa xaq kugu le xaquljiwaar buu kugu leeyahay uu kugu dhow yahay wallahu acla wa aclam fi walimat lcursi allah subxana wataala fi walimat lcursi walimada la yidhaha walimat lcursi ayuu u fasal yahay fasalkaanu maa warada fi khusuusihaa welimada la yidhaha cursiga oo arooska waxyaalaha khaaska ee ku soo arooray ayada ayaa halkan laga gelaya wamaa sabaqa wixii horey noogu soo hormarayna kaana fii mudlaqi lweliima welimooyinkii kale waay dee welimooyinku way iska fara badan yihiine welimatu cursigii baan halkan ka gelayna can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu yidhaha dacaa axadukum axadkiin hadduu u yeedho akhaahu walaalkii idaa dacaa hadduu u yeedho axadukum axadkiin akhaahu walaalkiisa falyujib ha ajiibo cursan kaana ahaayaa ow naxwahu wax la mida waay ama weliimadu welimatu cursi ha noqoto ama welimo kale ha noqotee ha u tago way ha ajiibo waay dacwada ha ajiibo rawaahu muslim wa abu daawuud can abi usayd waxaa laga wariyey asaacidiyi radia allahu canhu annahu dacaa rasuula allah rasuulki ilaahay buu u yeeray sala allahu calayhi wasalama fii cursihi arooskiisii buu u yeeray wa kaanat imra'atuhu xaaskiisu waxay ahayd ninkaa la yidhaha abu usayd yowma-idin maalinkaas khaadimatahu midda u khidmaynaysa ayay ahayd waay qof kale guriga ma joogine gabadhi aroosadahaydee la aroosay unbaa guriga ka adeegaysa marka ayada unbaa khidmaynaysa wahiya ayadu alcaruusu bay ahayd midda la aroosay bay ahayd falamaa akala rasuulullaahi markuu cunay sala allahu calayhi wasalam dhacaamkii loogu talagalay ee loo yeeray saqadu way waraabisay waayahay naqiica tamrin timirta yacni biyaha laga miiray ayay waraabisay taasoo kaanad ay ahayd oo naqacadu min alleyli habeenkiiba intay miirtay bay meel ku barisiisay subaxii marka iyagoo qabow ayay nabiga siisay dhulkaa xijaaz dee dhul kulul buu ahaaye marka timirta iyo waayahay cinabka iyo waxaasaa biyahooda la miiri jiray oo markaasaa la qaboojin jiray ya uma saqadu way waraabisay oo naqiica tamrin bay waraabisay timirta biyihii laga miiray kaanad naqacatu ay miirtay oo mina leyli habeenkii ay miirtay oo markaa biyo qabo wey biyuhu habeenkii markay baryaan oo ashuunkii iyo waxa la midka ay ku baryaan subaxi ayagoo qabow baa la cabaya way fiican yihin marka aada u qawoy rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey fi lashriba can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal aqaama anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuu nagaaday bayna khaybara iyo walmadiina khaybara iyo madiina dhexdooda ayuu ku nagaaday halaathan saddex beri yubnaa calayhi asagoo nabiga loo aroosayo ama uu aroosanayaba bisafiya binti xuyey safiya bintu xuyey buu markaa meeshaa ku aroosay nabigu safiya bintu xuyey gabadhii yani iyadu ree yani eelu khaybar bay ka mid ahayd oo dad gabrihii la halkaa laga soo qafaashay bay ka mid ahayd eelu khaybar khaybar markuu nabigu qabsaday marka dadkeedii meesha lagu qeybiye raggiina waa la laaye meesha marka safiyo ayaa nabigaas iyagaa qaatay marka wuu xoreeyey nabigu wuu qaatay oo safiyo haweenka sabigaha bay ka mid ahayd aabaheed nin boqor u ahaa meesha ayaa lagu dilay wey marka marka nabigu wuu xoreeyey oo markaana wuu guursaday addoon kamuuna dhigin maadaama reer boqor ay ahayd waayo gabadha aabaheed maadaama uu boqor ahaa addoonnimo looma isticmaalin marka zawjaa laga iyo intii la xoreeyey ayuu markaa nabigu guursaday marka khaybar markuu kasoo tegay madiinana uuna gaarin meel dhexa ayuu markaa nabigu ku aroosay saddex beri buu ku nagaaday aqaamo nebiyu nebigu u nagaaday sal allahu alayh wasalam bayna khaybar iyo walmadiina salaatan saddex beri yubniy calayhi asagoo dhisanay bisafiya binti xuyey fadacuutu lmuslimiina muslimiintii baan u yeeray buu yihi anas bnu malik oo qaadimtii nabiga ahaa ilaa weliimatin weliimo ayaan dadkii ugu yeeray famaa kaana fiiha min khubsin walaa laxmin weliimadaas yani dadka loogu yeerayo yani hilib ma lahayn oo meesha hilib ma jirin oo neef laguma gowracin waayo khubsina ma jirin oo kibis iyo wax yacni keeg la dubay midna ma jirin amara nabigu wuu amray oo bil antaaci bahalka harka weylaalista la yidhaahdo ayuu amray way nadaca yacni waa haragga maqaarka markii sidaa loo magdiyo ee yacni gogosha laga dhiganayo harka weylaalis baa la yidhahda amara wuu amray bil andaaci buu amray harka weylaalis fa ulqiya fiiha waxaa lagu riday min atamri timir walaaqidi caano fadhi hogaroora wasamni subag waxaasaa intii laysku dhex qasay bay weliimadii noqoto oo la cunayo weliimada nebiga waa xayska waxaa laysku dardaray weeyaho waa timirta iyo caano gadhoora iyo subag iyo wax laysku dardaray fa kaanat weliimatuhu nabiga weliimadiisi taasay ahayd way weliimadiisu saasay ahayd wey aaqidka yacni caanaha fadhiga oo intii aada loo fariisiyey weliba gadhoorka markay aada loo sii angajiyey weliba intii biyaha laga miiro yaa la yidhahda caanahaas allabanu ljaamid waa caano angegan markaa meesha saa loogu daadiyey subagna waa lagu daray iyo timir baa lagu dhex daray marka way isla macaananaya fa qaala almuslimuuna waxay yidhaahdeen muslimiintii markay weliimada halkaa ku cuneen ixdaa ummahaati lmu'miniina miyaa safiyo ma mu'miniinta yacni hooyayaalkooday ka mid tahay oo zawjaadka nabiga ma zawja ow amase mimaa malakad yamiinuhu mise waa waxay nabiga gacantiisu hanatay oo dee milkulyamiin miyuu markaa ku haystaa ma addoonba marka way ku shakiyeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen in xajabahaa hadduu xijaabo nabigu oo berri markii la guuro yacni dadka uu ka xijaabo oo la qariyo fa hiya iyadu min ummahaatilmu'miniina bay ka mid tahay waa zawjo wa ilaa iyadu fa mimaa malakad yamiinuhu waa addoon de haddaan la qarinin addoommaha lama qarinayo waaay wejigooda iyo waa iska caadiye waaya markaas fa mimaa malakad yamiinuhu bay ka mid tahay falamartaxala nabigu markuu rartay ee uu guuray wataa wuu goglay u diyaariyey lahaa iyada khalfahu gadaashiisa gaadiidkii uu saarnaa gadaashiisa unbuu u goglay wamada alxijaaba xijaabkiina wuu taagayoo baynahaa iyo wa bayna annaas ayadii dadkii dhexdooda u markaa wuu qariyey nabigu u asturay wey marka waxaa la ogaaday waayahay inay tahay ixdaa ummahaati lmu'miniin safiya bintu xuye waa la xoreeyey dee fa jacala cidqahaa yuu ka dhigay yani meherkeeda ka dhigay sadaaqaha rawaahu lkhamsatu ilaa abaa daawuud wa canhu waxaa laga wariyey can anas qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu nabiya ma arag sala allahu calayhi wasalama awlama asagoo welimeeyey calaa axadin oo min nisaa'ihi haweenka yani dumarkiisii mid ka mid ah maa awlama nabigu wuxuu u welimeeyey calaa zaynabo gabadhii la odhan jiray awlama bishaati neef ariha lagu gowraca gabadhaas middaa unbaa jirta wax ari yani lagu loo welimeey hiliba loo dhigayoo kuwa kale yani saa unbay iska ahaayeen wey waxyaalahaas unbaa la cuncunaya timirta iyo waxaas wixii markaa la hayo awlama bishaatin shaata ayuu u welimeeyey ya wa agtara min adacaamina wuu badiyey ay dadkana aad buu yani dad fara badan buu markaa u yeeray wey rawaahu halaaa wa canhu waxaa laga wariyey can anas qaala wuxuu yidhi kaana ubay bnu kacab wuxuu ahaa radia allaahu canhu yas'alunii mid i weydiiya can ilxijaabi xijaabku i su-aali jiray wa kuntu waxaan ahaaday buri anas bin maalik haddaan hay aclama naasi dadka midka ugu cilmi badan bihi bilxijaab xijaabka maxaa yeele gurigii nabigu ku noolaa dee uu ku dhex jiray oo dadkii la noolaabuu ka mid ah khaadimkii nabigu ahaa asbaxa nabiyu nabigu waa beriisay sala allahu calayhi wasalam caruusan oo markaa sabab sababu nuzuulkii xijaabka ayuu markaa i su-aalayaa buu leey asbaxa nabiyu waa berisay sala allahu calayhi wasalam caruusan xaalu yahay nabigu asagoo aroos ku ahoo bizaynaba gabadha zaynaba liyaa zaynaba bintu jaxsh la odhan jiray wa kaana tazawajahaa bilmadiinati madiine ayuu nabigu ku guursaday fadaca annaasa dadkiibuu u yeeray liacaami dacaamkii bacda irtifaaci nahaari maalinku markuu kor noqday welimatu cursiga sideedaba arooska ay gabadha intaan guriga loo galbinin oo yani aan guriga ku hoyaninna dadka arooska ana waa la dhigi karaa markii la hoydo oo gurigii lagu hoydo bacdigeedna waayahay arooska waa la dhigaa hadda sida axaadiista ka muuqato markii habeenkii la hoyday oo la baryay kadib baa subaxii baa dadka maalinkaas dambe aroos loo dhigay xoogaa welimaa loo samaynay ka loogu yeeray ya marka bacda irtifaaci nahaari maalinku markuu yani kor noqday waa barqinkii habeenkii markaa ay wada hodeen oo arooskeedi waa subxii ka dambeysay maalinkeedii baa barqinkeedii baa la dhigaya fa jalasa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga maciise waxaa fadhiistay guriga ugu yimi rijaalun rag bacdamaa qaama alqowmu dadkii markay tageen dadkii loo yeeray markay cuntadii cuneen oo la yaacay rag yar baa kusoo haray meeshii oo iska fadhiistay sheekay iskala fadhiistay xataa qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilaa uu rasuulka ilaahay istaago famashaa wuu socday wa mashaytu macahu anigana waan raacay dee qaadimkii nabigu ahay meeshuu aad kamuuna haraynin anigana waan raacay buu yidhi nabiga waayahay xataa balaqa ilaa uu gaaro baaba xujrati caaisha caaisha qolkeedii albaabkeeda ilaa uu tago intaasuu nabigu sii socday wuxuu leeyay bal intaa inay tageen oy kaceen in kale waaya suma danna wuxuu maleeyey annahum ayagu qad kharajuu inay baxeen farajaca wuu soo laabtay warajactu macahu fa idaa hum waaba iyagoo juluusun fadhiya makaanahum meeshii bay weli iska fadhiyaan waa sheekaysanayaan gurigay iska dhex fadhiyaan farajaca nabigu wuu laabtay oo farajactu anna waan laabtay athaaniya mar labaad baan la noqday xataa balaqa xujra caaisha caaisha albaabkeedii buu haddana tegey farajaca wuu soo noqday aayahay farajactu anna waan soo noqday fa idaa hum waaba iyagoo qad qaamuu markaasay kaceen markay laba goor nabigu uu laabtay ayay iska kaceen markaas ay dareereen fa daraba wuu yeelay baynii wa baynahu bisitri waay aaya daahi buu markaa nabigu sii daayey gurigii markuu galay oo zaynab bin jaxsh gurigeedii markuu galay daahi buu sii daystay xijaabka kalas waay fadaraba wuu yeelay buuri baynahu bayni iyo wa baynahu bisitri daahi ayuu yeelay asrkii waanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey aayat alxijaab isla markiiba sho aayatu xijaabkii baa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyow laa tadkhuluu ha gelina buyuuta annabiyi nabiga guryihiisa ilaa an yu'dana lakum in laydin idma mooyaane ha iska gelina guriga ilaa acaamin dacaam in laydinku idmo mooyaane cunto laydinkugu yeedho hayra naadiriina xaaleed tihiin kuwa fiirinaya inaahu weelashiisa oo maxay tahay yacni hayra naadiriina inaahu ey muntadiriina yacni kuwa sugayo muraqibiina yacni waa yahay aacaama dacaamka kuwa eeganayo y marxaban hayra naadiriina inaahu ay laa tarqabu dacaama fatadkhuluu waqta alakli bigayri idnin waxaa looga jeeda yani weelashi adinkoo fiirinaynin gurigii ood yani aad la socoto ood u kuur gasho waxa laga karinayo markaad ogaato inay cunto ka karsamayso waqtigay bislaatay aad gurigii dalaqis ka soo dhaado imaato taas hadda laguma yeedhin adigun baa iska yimid taadun xoogaa un aad fiirisay un waayo inuu cunto ka karayso meeshii ayaad markaa iska timid taa lama ogolo waayo ya hayra naadiriina inaahu kuwa fiirinaya keyrkood xaalaatiin inaahu walaakin idaa duciitum markii laydin yeedho fadkhuluu gala haddii imaada laydin yidhaahdo ajiiba dacwada oo markaa gurigii soo gala fa idaa dacimtum markaad cuntaanna raashinkii fantashiro hala dareera dee dhaqaaqa walaa musta'nisiina ha bilaabina lixadiidin sheeko meesha sheekaha ku bilaabina oo markii cuntadii laydin siiyo gurigii qofka haddaad un sheeko iskala fariisataan soo dadkii ahlubeytka idinku dhibtoon mahayaan wey walaa musta'nisiina lixadiid haya waayo xaalaad tihiin kuwa sheeko bilaabayo ina daalikum kiinaas inaad meesha ku sheekaysataan oo iska fadhidaan kaana wuxuu aaday yu-di nebiya nabiga way dhibaysaa fa yastaxyii minku wuu idinka xishoonayaa inuu yidhaahdo iska baxa oo kada ka meesha ka kaakaca kaca galbada inuu yidhaahdo waydin waydinka xishoonaya wallahu ilaahay laa yastaxyi min alxaq laakiin ilaahay baa xaqa ka tegayna asagaa cadaynaya xaqa ilaahay baa cadaynaya waidaa sa'altumuuhunna haddaad haweenkii ummahaatulmu'miniinka aad su'aalaysaan mataacan alaab haddaad warsanaysaanna fas'aluuhunna min waraa'i xijaab duuna alxijaab ka weydiista oo bannaanka ka su-aasha waxaad su-aalanaysaan daalikum kaasaa adharu liquluubikum quluubtiinna sidaasaa u wanaagsan iyo wa quluubihinna ayaga qalbigoodaba saasaa u wanaagsan rawaahu sheekhaan baa wariyey watirmidi marka waa xijaabkii waay aayatulxijaabki aayadda iyo aayadaha kale ee suuratu axzaab ka mid a aayo markaa soo degay way waliimatu alcawdati min asafar safar markaad ka soo noqoto xoogaa weliimaa inaad samayso taasaa fiican wey faidaa kaana fii maxalilweliima aaya watusamaa waxaa la yidhaha dacwatun waayahay naqiicatina waa la min anaqci baa wala keena wahuwa alqubaaru weeye nin kubkuboorla'a baad ahayd soomaa hadda socod ka yimid marka mar haddaad kubkuboorla ahayd xoogaha weliimaa inaad dhigto waaba lagu sugahaye kollayba dadku way ku imaan oo way ku warsan doonaanoo balhaye way kudhihi doonaan xoogaha inaad is u samayso ood isugu yeertaa iska fiican eeshaha lagugu warsaday hadaad nin oday ahayd ya marxaban nin cusubna hadee xoogaa unbaa laga sugay ya kolay shaah laga cabo waxunbaa laga sugaya marxaban xoogaa welimaa lagaa rabaa dadka inaad ka farxiso ay can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa qadima nabiyu sala allahu alayh wasalam markuu soo galay almadiina madiine markuu soo galay naxara nabigu wuxuu gowracay jazuuran neef geel uhuu gowracay nabigu ya ow baqaratan buuba gowracay neef lo huu gowracay meeshaasaa laisugu yimid oo dadkii ku cunteeyeenoo wax ku cuneen oo ka ya faraxadoo biquduumi yani qaa'im haa'ibi ruuxii maqnaa quduumkiisaa lagu farxayaa wa shukran lilaahi calaa cawdatii saaliman asagoo nabad qaba markii ilaahay soo celiyey xoogaa welimaa inuu sameeyo fiican rawaahu abu daawuud walbukhaari fi ljihaad allahu aclam laa ijaabata ijaabo ma jirto oo weliimada haddii lagaaga yeedho idaa kaana hunaaka munkar meesha hadduu munkar jiro oo wax un munkar oo shareecadu aysan ogolayn meesha lagu samaynayo haddii lagu yeedho ma ajiibayso waajibkuu kaa dhacayaa kaana ibnu cabbaas wuxuu ahaa radi allahu canhuma yaquulu mid yidhaahdo ina nabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu nahiyey can dacaami lmutabaariyeyni labada faantamayso dhacaamkooda nebiguu nahiyey laba nin oo labadiiba sab sameeyeen oo tartan ku jiro faantamayo kuwa raashinkooda in la meeshooda in la tago nebigu waa nahiyey an yu'kala ka bedel dhacaamalmutabaariyeyni buu nahiyey labadii tartamaysa oo faantamaysay an yu'kala dacaamahumaa dacaamkooda in la nahiyo nebigu nahy an yu'kala dhacaamkaa in la cuno ayuu nebigu nahiyey meel faan hadduu yimaado shaydaan baa soo gelay ya wlmutabaariyaani almutafaakiraani wey min baaraahu baa mutabaariyaani min baaraahu baa laga keenay min baaraahu fii ficli ficilkiisii wuu ku faantamay idaa facala markuu sameeyo axsana minhu ninkaa kale wuxuu sameeyey wax ka wanaagsan oo wafaaqarahu bihi uu kula faantamo way wa idaa kaana shayu iftikaaran mar hadduu shaygu faan noqdo kaana lishaydaani shaydaan buu usugnaanayaa falaa yanbaqii xuduuruhu meeshaa in la xaadiro ma wanaagsano isaga joog meesha wa adaafa rajulu nin baa usoo martiyey caliyan buu usoo martiyey radia allahu canhu sid cali baa nin usoo martiyey fa sanaca lahu طacaaman raashin buu u sameeyey faqaalat faatimatu baa waxay tir radia allahu canha low dacawnaa rasuula allahi rasuulka ilahi maanu yeerno sala allahu alayh wasalam faakala macana hanala cune maadaama ninkaan aan martiqaadnay maanta xoogaa cuntaa aan samaynay dee nabiga inaan u yeerno uu nala cuno sooma ficno fa dacowhu way u yeereen nabiga fa jaa'a wuu yimid fa wadaca yadahu gacantiisii buu saaray calaa cidaadati albaabi albaabka labadiisa garab albaabka yani saasuu u qabsaday markuu gurigii inuu soo gala doonayey iyo albaabkii saa gacanta u saaray fa ra'aa wuxuu arkay alqiraama buu arkay daah qad duriba bihi saas loo sii daayey fii naaxiyati lbeyti guriga dhinaciisa guriga yani dhexdiisa daah sidaa ugu xidhan oo ka lushuu arkay oo xoogaan yani naqash iyo la xarxardhay ee qurxane waa daah yar quruxsane meesha ku yaal fa rajaca nabigu waa iska laaftay guriga waa ka laaftay faqaalat faatimatu waxay tidhi ilxaqhu bal nabiga ka daba tagoo fandur fiiri ma maa arjacahu waxa celiyey nabiga bal ka tag cali bal ka daba tagoo muxuu arkay nabiga bal fiiri bay wax yani celiyey fatabictuhu waan ka dabagalay buu yihi faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah maa raddaka maxaa ku celiyey faqaala wuxuu yihi nabigu inahu shaaniya laysa lii iima sugnaanin ow linabiyi nabi ooma sugnaanin an yadkhula inuu galo beytan guri musawaqan la qurqurxiyey oo la ziineeyo guri la xarxardho oo la qurqurxiyey nabi inuu galo ama aniga owle iima aha buu ka laabay waa diday ay qofka zaahidka addunya waxba aan ku falayna munaasaba maha waxaas rawaahuma abu daawuud baa wariyey wallahu acla aclam faslun fiiha aadaab lwiqaac wiqaaca aadaabtiisi buu fasal yahay waay ya waxyaalaha yani qofka markay ninka iyo xaadkiisa wada seexanayaan aadaabta laga doonayo iyo tacawud min ashaytaan shaydaanka waa inay ilaahay ka magan galaan watasmiyati qabla aljimac jimaaca hortii bismi illaahi waa inay yidhahdaan wasatri inay is-asturaan baa fiican waay dharka dhan in laga tago yani waa ma fiicno waxaa fiican in dhar lahuwado wey waijtinaabu dubur laga fogaado wa waqta alxayd iyo markay xaydka qabto dhiigga qabto waayo wacadamu lcadli biyaha waa inaan la siibin banaanka lagu daadin wacadamu takalubi hadalku ma fiicno wey waqtaljimaaci marka yani lagu jiro walutfi bilmar'ati oo loo naxariisto weeye wata'nii calayha xataa taqdi xaajataha ilaa ay gudato idaa sabaqahaa asagu inzaalka hadduu kala hormaro waay idaa sabaqahaa fi linzaal hadday biyuhu asaga ka soo baxaan durbo al rabaa inuu u sugo wey walmulaacabatu waa yani sunaa ciyaartii allatii taqtadiiha keenayso allatii taqtadiiha alxaalu xaaladu ay keenayso in xoogaa yani yani muqadamaadka yani hore horeeyo iyo xoogaa mulaacaba ciyaara la sameeyo wey waa lidawaami lmawadati baynahuma maxabadu inay daa'im noqoto wey waxyaalahaas oo dhan waa aadaabta yani jimaaca wey can ibni cabaas radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu nabigu low ana axadakum axadkiin idaa araada markuu doono an yaatiya ehlow xaaskiisa inuu la sexdo qaala hadduu yidhahdo bismi illaah allaahuma janibna shaytaan shaydaanka ilaahu naga dheeree wajanibi shaytaana shaydaanka ilaahu ka dheeree maa rasaqtanaa wixii aad nagu irsaaqday sidaa hadduu yidhahdo fa inahu shaniya in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda waladun walad fii dalika alwaqti waqtiga asaga lam yaduruhu shaydaanu shaydaan dhibi maayo abadan weligi haddii kale ilmaha shaydaan unbaa qoorta loo gelinaya asaguna shaydaan yarunbuu noqon canuga hadduu shaydaan ula kowsado waayahay dhib buu ugeysanayaa humbaadeynayaa marka waktigaas haddiiba ducadaas uu canugu ku dhasho ilaahay laga magangeliyo shaydaan weligii ma baadiyeynayo maxfuud buu canugaa noqonaya shaydaanka ilaahay baa ka xifdinaya addoommaha ilahay wan wanaagsan buu ka mid noqonaya ina cibaadiyi laysa laka calayhim sultaan baa ilahay ya walafdalu an tusamiya zawjatu aydane wain kaanat yani sunata kifaaya ayaduna inay tidhaahdo ducadaas waa sunno oo ayadana la baro nafteedu oo ay ducada nafteedu akriso waay maxaa in kastoo sunatu kifaaya yahay labadooda mid hadduu yidhaahdo ay ku filan tahay labadoodiiba inay wada yidhahdaan waa sii fiican tahay waa akmal rawahu lkhamsa can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu iyaakum adinka iyo waxaan u kala digayaa watacariya inaad isqaawisaan wey oo dharka dhan aad iska dhigtaan fa ina macakum miciina waxaa ahaaday man laa yufaariqukum aad ahad aan idin faaruqayn oo malaa'igta xafadada ay malaa'igta kaloo idinla jiro ilaa cinda alqaa'idi markaad yani joohi gashaan mooyaane wa xiina yufdi rajulu markuu gaarayo ilaa ahlihi xaaskiisa fastaxyuuhum ka xishooda wa akrimuuhum karaameey ee mararka kale dharka una iska tuuranin taa keligaa xataa guri cidlaa ku jirto inaadun cawrada iska faydato dharkaa iska banaysa maaha w weligaaba asturka inaad ku dadaasho fallaahu axaqu an yustaxyaa minhu ilaahay baa ku xaqnima in laga xishoodo rawaahu tirmidi fi ledab can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat ilyahuud yahuud waxay ahaayeen taquulu mid tidhaahdo idaa ata rajulu ninku hadduu u tagay imra'ataw xaaskiisa min duburiha dhinaca gadaala hadduu kaga taga fii qubuliha qubulkiibuu dhinaca damba ka isticmaalaya gadaal kaana alwaladu canugii wuxuu noqonayaa axwala mid isha dabayo mid labada indhoo isdaba dhigayo oo ku dhowro aan ku dhowrayna isha halkaa u qalloocan tahay ayuu noqonayaa axwal buu noqonaya canugu axwal ya ruuxa mo inuu xagga fiirinayaad moodaysa adugu soo eegaya ruuxa axwalka waaya saasuu canugu noqonaya kaasuu sabab ugu noqonaya fa nazalad waxaa soo degtay nisaa'ukum dumarkiinu xarsun lakum beer bay idin yihiin faatuu xarsakum u taga annaa shi'tum kayfa shi'tum saa doontaan ugu taga yacni dhinaca doontaan oga imaada wey macnaha jihadaa doontaan falyahuudu kaanat taqulu idaa jaamaca arajulu imra'atahu fii qubuliha qubulkuu ka jimaacay laakiin min khalf gadaal buu kaga yimid jaaa alwaladu axwala canugu wuxuu noqonaya axwal ay fii caynayhi xawlun ama xiwalun yani indhihiisa waxay noqonayaan mid isha dabaya oo indhihiisu ay isdaba marsan yihiin fa nazalad waxaa soo degtay nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum ee calaa ayi xaalin shi'tum si alla sidaa doontaan min amaamihaa horay aw khalfihaa gadaal qaacidatan ayadoo fadhiyo ow qaa'imatan taagan ow naa'ima jiifto maadaama alwadu fi lqubul mar haddii qubulka laga isticmaalay dhinacu doonaa laga imaan kara falaa yadurukum shay-an wax idin dhibaayaba ma jiro weli axmed watirmidi imaam axmed tirmidi waxay wariyeen aqbilu qaabila aqbil wa adbirdhe dhinaca hore ka imow ama dhinaca gadaalo wataqu dubura iyo walxayda dabada iska ilaali waqtulxaylkana ha u dhawaani marka inta kale waa iska cadi wali asxaabi sunan malcuunun man ataa imra'atan fii duburiha malcuunun waa la lacnaday man ataa imra'atan ninkii u taga fii duburiha oga tago waay ninka oga tago waa malcuun lacnad baa ku dhacday lama ogola de waxaas waa luudiya waay ay sifadii reer lood waay can caliyi bni talqi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ataa acraabiyu nin reebaadi aha annabiya nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxu yidhi yaa rasuula allah alrajulu nin oo mina annaga naga mid a yakuunu fi lfalaati meel bahgooye oo cidlo oo biyo aan lahayn iska oo mana uhu jooga fatakuunu minhu ruwayxatu wax yaroo neefaa ka imaani wax yar oo neefa arruwayxa neef yaro wax yaroo neefaa ka soo baxayso wa yakuunu fi lmaa'i qilatan biyuhuna aad bay u yar yihiinoo wa yakuunu qilatun yaraan ba ahaanaysa fi lmaa'i biyaha marka neeftaas yartaa wax may dhibi oo weysada may jebini faqaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa fasaa axadukum axadkiin hadday neef ka timaado uu neefsado falyatawada ha weysaysto ilaa wa ilaa neefta ama ha yaraato ama ha badnaato waa isku mid un neeftu weysada way burinaysaa walaa ta'tu nisaa'a haweenkii ha u tegina fii acjaazihinna gadaashaas yani duurka ha kaga tegina ha ka isticmaalina fa ina allaha ilaahay laa yastaxyi min alxaq xaqa ilaahay kama tegayo wuu caddaynaya ilaahay raalli kama ahaw can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu nabigu laa yanduru llahu ilaahay ma fiirinayo ilaa rajulin nin ataa u tegay rajula nin kale nin nin isticmaalay oo dabadii ka isticmaalay kaa ilaahay ma fiirinayo nadran naxariisa ilaahay ma fiirinayo ow imra'atan buu naag buu kaga tegey fi duburi dabaduu kaga tegey ka isticmaalay oo shaydaanka dadka hadduu baadiyayo inkaaro ku dhacdo wax xiloo dhan buu u ziinaynaya wuu dhiminaya soo ma meesha xataa uu yani dumarkii laga isticmaali lahaa ilaahay uu talagalay buu xataa intuu ka tago meel kale aadaya meeshaa kaluu shaydaanka u qurxinaya fiir ya marka waa luudiya weeyaho waa qoladaa reer luud wixii lagu halaagi weeye ilaahay raalli kamaa ilaahay baa u cadhoonaya rawaahuma tirmidi wa axmed wa qaala rasuulullahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam kullu maa yalhuu bihi rajulu ninku wax alla wuxuu ku mashquulo almuslimi ee muslimka ah qofka muslimkaa wax alla wixii mashquuliyo baatilun baatil way waxbay ku mashquuliyo oo ciyaara ama wixii lahwi wax ku mashquuliyo kullu maa yalhu wax alla wixii shuqliyo bihi maaga arrajulu ninka uu ku kullu maa shay kulligii yalhu rajulu uu ku mashquulayo bihi maaga almuslimi oo muslimkaa baatilun baadil wey ilaa ramyatun ganid moogiya biqawsin waa uu toog baranayaayo gamuunkiibuu saa meel ugu shiishaya maantao dhan way ku toog dhiganayaan kolba ay ku wananayaan iyo wa ta'diibahu ta'diibintiisa ma ogi farasahu faraskiisiibuu tababarayaayo mar wuu cayrinaya mar wuu soo celinaya karri iyo farri buu baraya dagaalka dagaalka wax karri iyo farri la yala mugta inay farduhu usuu badaan baan rabaayo farasku waxaa weye marna waa inuu inta ordi karo marna waa inuu soo laaban karo haddana waa inuu ku rogaal celin karo karri iyo farri baa le dagaalka midka ugu fiican wa ya wa mulaacabatahu iyo wa mulaacabatahu ciyaaridiisa ehlow eelkiisa uu la ciyaaro xaaskiisa uu la ciyaarayo mooye oo fa inahunna min alxaq kuwa xaqay ka mid yihiin waay toogtaa uu baranayo faraskaa uu ku tababaranayo si tadriibka uu samaynayo jihaad ku geli lahaa iyo xaaskiisa uu la ciyaaro maanta uu la ciyaarayo taas yacni waxay ka mid tahay fa inahunna min alxaq xaqay ka mid tahay wey maxaa yeele cishradii iyo wanaaggii ilaahay u sheegay ayay ka mid tahay baa laleeyahay rawaahu tirmidi wa abu daawuud can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi hazawnaa waan duulnay maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabiga maciisa hazwatan duulaan baan duulnay bilmustaliq meesha la yidhahdo musaliq baan u duulnay qolada reer bani musaliq la odhan jiray oo qola carabta ka mid a fasababna waxaan soo qafaalanay buu yihi karaa'imal carab carab naagihii ugu wanaagsanaa baan gacanta kusoo dhignay qoladaa ka qabsanay xadiidkaa laga qaadanaya yani qolyaa waxay leeyihiin carabta lama adoonsan karee siduu caddaynaya waa laga xoog badan sida jamhuurtu ay qabaan waxa weeye carabta haddii dagaal lagu qaado gabdhahooda waa la addoonsanaya doombay noqonay fasababnaa waxaan soo qafaalanay karaa'im alcarab carab karimaadkooda haweenkii ugu wanaagsanaa fa daalat calaynaa annagana waxaa nagu dheeraatay alcusbatu doobnimadii wax badan baan jihaad ku jirnay oo duurka aan ku jirna oo reeraheenni aan ka maqnayno dee aad baan haweenka u ijtihaynaynay buu leeyahay waraqibna waan ijtihaynay buu leeyahay waayahay fi lfidaa fa aradnaa an nastamtica wanacdila wey waraqibnaa waxaan jeclayn fi lfidaa'i furasho inaan yacni haweenkaas xoolo ku qaadanno oon iibsanno ama madax furashaba aan ku raadsannana waama rabnay buu leeyahay aan gadanno marka in la ureeyo lama doonayo gabdhahaas faaradnaa waxaan doonay an nastamtica inaan ku istimtaacno oo wanaczila laakiin biyaha aan ka siibno oo biyuhu markay soo dhow yihiin baa laga siiba banaanka lagu daadinay fa qulnaa waxaa nidhi buu yidhi nafcalu ma samaynaynaa wa rasuulullahi sala allahu alayh wasalama baynana isagoo nabiguna dhex jooga laa nas'aluhu ana su'aalin fasa'alnaahu waan su'aalnay faqaala wuxuu yidhi laa calaykum anlaa tafcalu laa junaaxa calaykum wax dembiya dushiina maaha anlaa tafcalu haddiina samaynin haddaad iska daysaan oo siibiddaa biyaha aad siibaysaan iska daysaan wax dembiya dushiina maaha haddaad samaysaanna dembi maha wey markaa macnay noqonaya ya laakiin aad iska daysaan baa iska fiicnaan leh maa kataba allaahu ilaahay wuxuu qadaro maa kataba allaahu ilaahay ma qadaro dhee khalqa nasamatin naf abuurkeeda naftaasoo hiya kaa'inatun ahaanayso ilaa yowmi alqiyaama ilaa satakuunu way ahaan aduu si kastaba biyaha u ilaali haddaad doonto biyaha banaanka ku daadi laakiin naftu ilaahay uu doonay inuu abuuro wayun ahaan dhibicdii laga abuuri laha wayn kaa fakan mana celin karti adugu ya ma celin kartid wey ya maa kataba allahu ilaahay ma qadaro oo khalqa nasabatin hiya kaa'inatun ahaanaysa ilaa yowmi alqiyaama ilaa satakuunu way ahaanaysaa w rawaahu lkamsatu baa wariye wa canhu waxaa laga wariyey can abi saciid alkhudri ana rajula nin baa qaala wuxu uhi ya rasuula allah ina lii jaariyatan gabar yar oo addoon ahaan leehay wa ana aczilu canha anigu biyaha waan ka siibaa buu yihi wa ana akrahu waxaa nacaya an taxmila inay uurowdo wey gabadhu markay jaariyad yar tahay gabadh yar oo quruxsan tahay waxay inay ka uurowdo ma rabto hadday uurowdo wax daciif oo iska jijiran oo ama iskaba duqowday bay noqon midda kale khidmada uma suuban karta gabdhaha jaariyaadka way khidmeeyaane addoommehee khidmana ma geli karto istimtaacna uma suudan karto mar hadday ama xamli noqoto ama ilmo qaadato eber bay iska noqotay waxaasoo dhan baa la diiday waxaa rabaa weligeed inay shaqadina usuubato istimtaacina usuubato oo dhag u nahaato gabar yar ay taasaa la doonayaa marka wuxuu leeyay gabar baan haystaayo wa ana acdilu canha wa ana akrahu waxaa nacaya an taxmila inay uuroodo wa uriidu minha waxaana ka doonaya maa yuriidu rijaalu raggu waxay dumarka ka doonaan yaan ka doonaya wa ina alyahuuda yahuudna tuxadisu waxay ku sheekaysaa ana alcazla siibidda biyaha bannaanka lagu daadiyo maw'udatun suqra waa noolol duugid yar waay adoo qof nool intaad dhashay ilmo aad dhashay oo nool intoo bannaanka aad god ku riday buu la mid yahayo biyahan aad bannaanka ku qubayso maxaa yidhi biyaha ilma inuu ka dhalan lahaa baa laga yaabaaye hadda aad buu bannaanka uun ku daadinayso waa maw'udatun suqra ya ya marxaban waa dulbaraad baa laleeyahy gabdhaha la noola duugay marka waa maw'udo yar waay faqaala wuxuu yidhi nebigu kadabad yahuudun yahuud been bay sheegaysaa waxba kama jiraan low araada allahu ilaahay hadduu doono an yakhluqahu inuu abuuro ma stadacta adigu maada karteen an tasrifahu inaad celiso ilaahay hadduu doono inuu abuuro ma ada celisan aduu si kasta haddaa tidhahdo marka waxay sheegayaan waxba kama jiraan rawaahu asxaabu sunan walimuslim waabi daawuud ana rajula nin baa sa'ala nabiga nabiga su-aalay sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi ina cindii agtayda waxaa ahaatay jaariyatan gabar yar wa ana anigu aczilu canha biyaha waan ka siibaa bu yihi faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi ina daalika kaasu lan yamnaca mancin maayo shay-an shay shaygoo araadahu llahu ilaahay uu doonay fajaa'a rajulu ninkii baa yimi faqaala wuxu uhi ya rasuula allah ina aljaariyata gabadhii qad xamalad way uurowday gabadhii aan biyaha ka celinay marun banaan ku daadinayay uurowday bu faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi ana cabdullaahi addoonkii ilaahay baan hay wa rasuuluh rasuulkiisina waan hay yani macnaha dee hadalkiisiiba siuu asaga sheegay un bay arrintu noqotay sooma ya way iska uurowday gabadh wa qaala jaabir wuxuu yidhi radia allahu canhu kunnaa waxaanay naczilu kuwa siiba calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam haddaan doonno waan daadin jirnay biyaha fabalaqahu daalika nabiga way gaartay arrintaas falam yanhanaa nagama nahyininbu nagama reebin nabiga waa xaaraan nama dhin hadday uu nahyi jiro wuu noo sheegi lahaa sooma rawaahu sheekha watirmidi can abi saciid waxaa laga wari radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxuu nabigu marka casliga nusuustaan oo dhan oo hadda marka casliga ka warramayso waxaa laleeyahay bal hadda fiiri sida culimmadu way oga hadlayaan fa fii haada waxaa ku sugan nusuustaani jawaazu lcadli mutlaqanba in biyaha banaanka lagu shubi karo gabadhu ama addoonha xor ha noqoto ama addoon ha haato wa calayhi bacdu sacbi wataabiciina washaafici liannahu yaquulu aya laa xaqa lizawjati imaam shaafici wuxuu leey laa xaqa lizawjati fi lwadi wadiga waa xaqu rajul xaqu zawji waaye ninka xaqiisa waaye wadigu gabadhu baryada unbay leedahay habeenka guriga loo soo hoydee laakiin jimaaca iyo wadiga waa xaqu zawj markuu asagu rabo un waay ay noqonaysa waaya saas yida wannahyu fi laxaadiidi alawal litanziih axaadiidta ka warramaysa waa tanzih waa nahyi waa nahyu tanzih wa qaala bacdu alculamaa waxay leeyihin innahu xaaraamun mutlaqan ba lama ogola ama addoon ha noqote ama naag xora ha noqotee mutlaqba lama ogolo waa litilka alaxaadiidi fannahyu fiiha litaxriim walianna almar'ata tata'adaa bihi way ku dhibtoonaysaa walianna aljimaaca min xaqiha qolyahan waxayba leeyihiin jamaaca waa xaqay naagtu iska leedahay walaha almudaalabatu bihi inay dalbatay leedahay kamaa lahaa fasku nikaax nikaaxa inay fasaktaba say u leedahay bilcunna markuu ninku cinayna wa soo fasak looma banaynin tanna hadday jimaac bay ku leedahay hadday weydo dee way way ku qabsan kartaa saasuu leeyahy marxaban qolyahaas sidaasay leeyihin fa xukmatu nahyi can alcadli ataa adii weeye xikmada loo nahiyey waxaa weye inay ku dhibtoonayaan weeye wa manci alxamli iyo xamliga uurka la diidayo wey marka nasligii baa meesha ku go-ayaba de dii uurkaba laga soo horjeedsado meesha nasligii dhammaa baa go-aya markaas ay dadku sida leeyihin walaakin aladii yadharu buu sheekuu leeyahay wayanbaqii wanaagsan atacwiilu calayhi alfarqu wey aladii atacwiilu calayhi la cuskanayo alfarqu bayna aljaariya waalxora addoonta iyo naagta xortaa waa la kala qaadaya faluulaa midda addoonta waa jaariyada yajuuzu alcadlu canha mutlaqanba ayada waxba la weydiin maayo maadaama addoon ay tahay khidma unbaa looga jeedaay waayo ayada biyaha banaanka looga daadinaya waa laga waa laga siimaya waa lianna tilka susuusin waladad fiiha hadda gabar xor aho biyihii laga daadiyay un lama sheegin axaadiistaan oo dhan addoon bay kusoo arortay jaariya unbaa kulli wada ku wada sugan wey saasaa yani uu leeyahay yani wa ama alxoratu miyaa falaa yajuuzu alcadlu canha in biyaha laga daadiyo ma banaano ilaa biidniha inay ayadu idinta mooyaane hadday ayagu kuu idinto y tidhahda ku daadi haddaa rabto waayo markaa waa ku daadin kartaa banaanka laakiin haddayna ayadu raalli ka ahayn lama ogolaan leeh wa calaa haadaa jumhuuru salafi waalkhalaf waayo salaf iyo khalafba jumhuurtoodii saasay qabaan wa maalik baa sidaa qaba wa abu xaniifa wa axmed radi allahu canhu marxaban markaa lama ogolaa laleeyahy rawahu muslim wa axmed wali asxaabi sunan marxaban ay can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu ina ashara annaasi dadka midka ugu shar badan cinda allahi ilahay agtiisa mansilatan mansilo yowma alqiyaamati alrajulu nin weeye yufdii gaadhaya ilaa imra'ati xaaskiisa wa tufdii ilayhi ayaduna ay gaadhayso uma yanshuru siraha sirteeda faafinayo wixii dhexdooda maray xalay buu ka sheekaynaya maanta kaas waa midka ugu shar badan dadka yowma alqiyaama ilahay agtiisa wa maxaa yeele labadan qof yacni ilaahay baa isku asturayoo hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna baa ilaahay leeyahay waa dharka aad qabtoo kale unbay isu yihiine wax kale ka kala qarsoon labadooda ka qarsoon ma jiro qofku qofka kale ceebtiisa iyo cawradiisa waxba kama qarsoon marka haddii laga warramo meesha waa hadkii oo xurmadii qofka lajabi la dilaaciyo wey taas marka waxa weye waa dhibaato aadu rawaahu muslim axmed wali asxaabi sunan idaa inamaa masalu daalika midka ka warramaya xaaskiisii intuu habeenkii la seexda ka warramayo ama midda ka warramaysa markaa sirteeda ayadii ninkeeda dhex maray mahalu shaydaanatin shaydaan masalkeed weeye laqiyad la kulantay shaydaanan shaydaan kale fi sakati waddada kula kulantay waddada dariiqa ah oo faqadaa minha uu ka gutay xaajatahu xaajadiisa wannaasu yanduruuna ilayh ayuu dadku fiirinaya laba shaydaan oo halkaa dariiqa intay isku heleen meeshaas ku kala dhammaystay waxoodii dadkuna ay saa u eegayaanoo la fiirinaya unbay la mid yihiin maxaa yeele wixii ilaahay u qariya ugu asturay ilaahay ku asturay bay banaanka soo dhigeen sooma ayagaa sheegsheegay marka waxay la mid yihiin ayagoo laba banaankaas waddada cidlada un isku fulay la mid yihiin laba shaydaan oo halkaas haakada marka waa dembi weyn baa kusugan waay arrin xun waayahay faa'iida buu leey xukmu lcazli cazliga waxaa la mid uu leeya haadaa yani oo kana yajri calaa isticmaali dawaa'in daawadan hadda la isticmaalayo waktiyahan dambe soo baxdayna waa la mid limanci lxamli xamliga yani celintiisa loo isticmaalayo ay muaqatan xamligii baa lagu waktiyeynhayaayo waxa leey intaasoo biloodba yani uur ma qaadayso naagtii daawada hadday cunto ama weligeedba intaa ma dhalayso hakaas wayajri calaa isqaadi nudfati yani ilmihii yaraan nudfadahaa lasoo ridayay mar alle markay naagti uryar isku dareentaba daaway cunaysa qabla nafki ruuxi wey fiiha fa ina alkula waaxidatun wahya mancu lxamli waa isku mid un buu la mid yahay bal waaba kasii xun yahay maaale nasligii buu la dagaalamayaayo nasligii goynaya ya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay guurka badiya oo gabdha naagaha waludaadka oo dhalmada badan weliba guursaduu leeyahay adhow qiyaamaha ummadaan inkugu faanayahay gaaladuna waxay leeyiin dhalmada ha la yaray hal canug ha la dhalo ama labo ya ma iyagaan raacayna mise sunada nabigeena alayhi salaatu wasalaam marka dadki islaamka isku sheegaya waxaa laga yaaba inay sunadii gaalada raacaano waxay leeyihin laba canug marka anu maba rabo waxaas naagti waxayba iska cunaysaa alwe daawo somaali uur maba rababo ha ku fali maayo saanaa ii fiicanba maya marka soo mashaakil maaha waa dembi aada u weyn qoobtii ad hadayba haddi isyar garan weyda daawan bay dalaqsiin ilmihii bananka bay kusoo turi ya maasha allah yajuuzu wadu lxaamili walmurdic qofkii uurka ahayd oo xaamilada ahayd inuu ninkeeda la seexdo waa iska banaanta wax dhibaato ana ma dembi maaha waaya walmurdici midii nuujinaysay ilmaha nuujinaysa irmaanka ahaydna waa iska caada iyadun can judaamata waxaa laga wariyay binti wahab alasadiyati radi allahu canha ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala wuxuu nabigu laqad hamamtu waxaan hamiyey an anhaa inaan nahiyiyo can ilkiilati kiilada inaan nahiyiyo ayaa nabigu damcay buu yidhi oo aan reebo marxaban ko faraa'itu waxaan arkay aayahay xataa dakartu waxaan xusuustay ana ruuma reer ruum iyo wafarisa yasnacuuna dalika inay sameeyaan oo falaa yaduru awlaadum carruurtooda in waxba ka dhibin kiiladu waa naagta irmaanka canuga yararka haysatay wa ilmaha yeenka mar dhow dhashay waayo taas yani yani in uu yani jimaaceeda iyo lasoo xigeeda inaan nahiyaa nabigu damcay laqad hamamtu an anhaa can ilkiila qofkii murdacadayda ilmaha nuujinaysa ee ilmaheedu yararka ahaa taas inaan jiibkeeda nahiyaan damcay reer yasnacuuna daalika way sameeyaan falaa yaduru awlaad ilmahooda waxba kama dhigo ilma yar yar hooyadiis yani ilmahaas waa haddii la isticmaalo hooyada canugii waxba oma dhibaysa de mar hadduu caadi yahay de waan iska daayay buu nabigu leey wa jaa rajulun baa faqaala wuxu yidhi ya rasuul allah inii anigu acdilu waan cadliyaa can imra'ati xaaskayga biyaha banaanka uga daadiya fa qaala wuxuu yihi lima oo maxaad u yeeshaa qaala wuxuu yihi ushfiqu waanu cabsanaya calaa waladiha ilmaheeda waayo ilmaheedaanu cabsanayaayo canuga inuu biyahaas canuga iga dhibaan baan ka yaabana faqaala uu rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam low kaana dalika saad sheegaysa hadduu ahaan la low kaana hadduu ahaan lahaa daalika biyahaas udaaran canuga mid dhibayo larra farisa iyo waruum reer ruum iyo reer faris buu dhibi lahaa waxba kama dhibaayo wa hartaane waxba isku dhibin iskaraas waxba kama dhibaayo canuga rawaahumaa muslim laa tuudacu lmamluukatu addoon laba wadiyo xataa tustabri'a ilaa la hubsado waayo istibruhu yani waa waajib yani addoon markay gacantaada soo gasho hadday uur tahayna waa ilaa ay xamliga dejiso haddayna uur ahaynna hal dhiig intuu ku dhacayaa la sugaya si loo ogaado riximkeedu inuu beri yahay can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya sal alay wasalam bacasa bacsan ciidan buu nabigu diray yowma xunayn ilaa awdaas nimanka la yidhahdo u diray fadaharuu calayhim way ka qaalib noqdeen wa asaabuu minhum way soo qabsadeen sabaaya sabyooyin fara badan bay ka soo qabsadeen fataxaraja bacdu asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga asxaabtiisa qaar ka mid a ayaa isku dembi xugmay iska ilaaliyey min khishyaanihinna haweenkaas inay isticmaalaan oo ijmacaan wey min ajli aswaajihinna raggoodii hore qabay oo naagaha lasoo qabsanayo oo addoommaha ah qaar baa rag laha oo la qabay qaar waa gabdho marka kuwii raggi qabay ee la qabay rag baaba awal sii qabay oo naag la qabay ahayde seed hadda markay gacantaada soo gashaba isla marki way ka way ka baqeen marka way ka baqeen aya min ajli aswaajihina raggoodii hore almushrikiina ee gaalada ahaa faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey walmuxsanaat ayaa laydinka xarimay xurrimad calaykum tibay ku cadfan tahay walmuxsanaatu baa laydinka xarimay kuwa muxsanaadka ee raggale oo min annisaai haweenka ka mid a haweenka raggale ee la qabo waa laydinka xarimay oo naag nin qabta dee seed u nikaaxsanay ilaa maa malakat aymaanukum gacantiinu waxay milkisay mooyaane kuwa gaala hadday naagahan qabeen oo aad lasoo furto markaas y markaas ayada oo nikaaxoodii wafasakmayaan markaa ay gacanta soo galaan oo fahunna lakum xalaalun bay idin yihiin idanqalad ciddatuhunna ciddadoodu markay go-do oo ciddadoodu waa maxa waa istibnaya hadday uur tahayna ilmaha waa inay dejiso hadday yacni ayna uur ahayna hal dhiig waa inuu ku dhaco haddayn dhiigba weli gaarin oo gabadhi yar tahay weli ayna dhiig ku dhicin ama dhiigba maba qabtaba ma dhiigaysana hal bil ah loo kaadinaya iyadana hal bil ah lagu hubsanaya rawaahu abu daawuud wamuslim watirmidi can wamara nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu soo maray wahuwa fii qadwatin duulaan asagoo ku jiro biimra'atin naag buu nabigu soo maray waayahay mujixin ay mujixin naagtaasoo xaamilo ah xamli weyn oo culus ah calaa baabi fusdaatin teendho albaabkeed bay saa u taagan tahay wey waa xamli weyn oo way dhowdahay waa qariib wey faqaala wuxuu yidhi nabigu lacalla saaxibahaa naagtan saaxiibkeed waxaa laga yaabaa alama biha inuu hadda jimaacay u la seexday ma laga yaaba qofka saan u culus qaalu waxay yidhahdeen nacam qaala wuxuu nabigu laqad hamamtu waxaan hamiyey an alcanahu inaan lacnado lacnatan lacnad tadkhulu macahu maciisa gasho fii qabrii qabriga la gasho inaan ku tuuraan damcay buui kayfa yuwarisuhu see u dhaxashiinaya wahuwa laa yaxilu lahu isagoon xalaal u ahayn kayfa yastakdimuhu wahuwa laa yaxilu lahu ya macnaha waxa weeye naagtan waa uuro hadda naagihii lasoo qabsaday bay ahayd oo lasoo qabsaday marka canug kale caloosheeda ku jiro see marka canugan kale isaga biyihiisa usiinaya oo dhaxalkiisa ugu soo daraya see marka uu addoonsanaya wahuwa laa yaxilu lahu xalaal oo maaha dii kale yani addoon buu rabaa inuu hadhow ka dhigto ya marka xalaal maaha leeyahy naagta mar hadday uur tahay waa ina ilaa ay xamliga dejiso waa loo kaadinaya haweenkaas lasoo qabsaday rawaahu muslim wa abu daawuud nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laqad hamamtu an alcanahu lacnatan tadkhulu macahu fii qabrihi kayfa yuwarisuhu see u dhaxashiinayaa oo dhaxalkiisa uu ugu daraya wahuwa laa yaxilu lahu oo macnaha waxa weeye naagtii oo uur leh hadduu isticmaalo hadhow canugii inuu asagu dhalay markaa hadduu u malayo wiil uu ka dhigto see marka dhaxalkiisii ugu darayaayo hadhow asaga uu dhaxlaya xalaalna oo maaha dee canugi waxaa laga yaaba inuuna asagu dhalin kayfa yastakdimuhu see u addoonsanaya wahuwa laa yaxilu lahu hadduuna markaa asagu una inuu asagu dhalay uusan u ictiqaadino markaa ilmahan qof kale uu dhalay ee naagtaan addoonta hadda asagu usoo qabsaday una ay dhashay addoon uu yahay marka hadduu ictibaariyana see marka uu addoonsanaya haddii addoon gacanta usoo gasho ilaa uu hubsado oo hadday uur tahayna ilmaha ay dejiso hadday kalena hal dhiig uu ku dhaco xayl uu ku dhaco in markaa loo dhowaado lama ogola waayo istibruhu waa shay waajiba waay la hubsado waay rawaahu muslim wa abu daawuud wa canhu waxaa laga wariyey canhu waxaa laga wariyey can abi saciid waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaala wuxuu nabigu laa tuudaw xaamilun naag uura lama wadiyo xataa talaca ilaa ay dejiso walaa kayru daata xamlin midaan uur u saaxiibayn lama udhinayo xataa taxiida xaylatan hal dhiiga ilaa ay xeesho dhiigu ku dhaco can ruwayficin waxaa laga wariyey ruwayfic binu saabit waxaa laga wariyey alansaariyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu laa yaxilu liimri'in nin qof xalaal umaaha yu'minu billahi ilaahay rumeeye walyawmi alaakhir an yasqiya maahu biyihiisa inuu waraabiyo oo zarca kayrihi abuur nin kale leeyahay inuu waraabiyo ya qof ilaahay yoomka aakhare rumeeye xalaal oo maaha waa naag uur ah abuur uu nin kale leeyahy inaad adigu biyahaagii waraabiso xalaal oo maaha wa walaa yaxilu liimri'in qof xalaal oo maaha yuuminu billahi ilaahay rumaynaya walyawmi alaakhir an yaqaca inuu ku dhaco calaa imra'atin naagoo min asabyi haweenkii lasoo qafaashay ka mid a xataa yastabri'aha ilaa uu ku hubsado oo bixaylatin hal dhiiga wey rawaahuma abu daawuud waturmidi labada riwaayo imaam turmidi abu daawud baa weriy albaabu saadis baabkii lixaad fi lxuquuqi zawjiya xuquuqdii zawjiga ahaydee ninkii naagtu ay isku lahaayeen baa halkan laga gelaya maa lizawji ninka xaqi uu lahaa cala cala imra'atihi xaaskiisa uu ku lahaa taasaa lasoo hormariyay waa xaqu zawji cala mar cala almar'ati uu ku leeyahay calaa imra'atihi wa qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi alrijaalu raggii qawaamuuna kuwa u qumaya weeye cala annisaa'i haweenka ayay u qumayaan bimaa bay ugu qumayaan fadala allahu ilaahay uu fadilay baclahum qaarkood oo raggii ah calaa baclin barka kale oo dumarkii uu ka fadilay raggii baa la fadilay oo xagga caqligii iyo xagga quwadii iyo dhinacaasoo dhan baa raggi kaga badan yihiinde wa bimaa anfaquuna ilaahay waa yani w yani wuu ku fadilay oo way ugu qumayaan wa bimaa shayna way ugu qumayaan qawaamuuna cala nisaa weeye bimaa shay anfaquu ay bixinayaanoo min amwaalihim maalkoodii ah oo naagtii buu nafaqaynayaa biilkii buu siinayaa sadaaqii buu siiyey meherkeedii buu siiyey kiswadeedii iyo biilkeedii iyo gurigeedii iyo waxeedoo dhan asagii baa laga rabaa asagii baa marka qaa'imahoo hogaankii asagaa iskale oo reerkii iyo maamulkii asagaa iskale can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay waslam qaal laa yaxilu liimra'ati naag xalaal oo maaha waayuma inay soonto wazawjaha ninkeedu shaahidun asagoo joogo waay oo xaadir uu yahay waa asoon sunno ah way ilaa biidnihi inuu asagoo idmo mooyaane walaa ta'dana fii beytii gurigiisa inay dad usoo idanto iska soo gelisana uma banaano ilaa biidni inuu asagu u idmo mooyaane rawahu larbaca wa canhu waxaa laga wariya can abi hurayrata can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu nabigu idaa daca rajul ninku hadduu u yeeray imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi gogoshiisa oo fa abad ay diido an tajiya inay u timaado lacanad hal malaa'ikatu malaa'igtii baa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay waaberiso xataa turdiya baa loo jeedaa ilaa ay raalli geliso lacnad unbaa ku soconayso malaa'igtii baa lacnadaysa rawahu halaa can qays bnu sacad waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ataytu waxaan tegay alxiirata meesha xiiro la yidhahdaan tegey buu yidhi waa meel yacni beled qadiim oo yacni dhulkaas ku yaal jasiiratulcarabkaa ku yaalla weye ataytu waxaan tegay alxiira fara'aytu waxaan arkay yasjuduuna ayagoo u sujuudaya laayahay limarzubaanin marzubaan oo lahum ayaga usugnaaday marzubaan waxaa la yidhahda ninka faariska ahoo fardafuulka aad u yaqaana madaxweynaha ma aha qolyahan hoos hoosuu ka mid yahay laakiin waa nin faaris ahoo fardafuulka aad u yaqaano oon in laga dambeeyo ah kaasay marka tacdiiminayaan oo u sujuudayaan faqultu waxaan idhi buu yidhi rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam axaqu bidalik haddii bini aadan loo sujuudayo nabi maxamed baa kaga xaqnimo badan walla anigu markaan laabto oon ku laabto madiino nabigaan u sujuudi doonaa waan su-aali doonaa faataytu nabiya nabigaan u imbi sala allahu alayhi wasalam faqultu dalika lahu nabigaan arrinta u sheegay buu yidhi qoladaasaan arkay ayagoo masbura aye marzubaankoodii u sujuudaye adaa uga xaqnimo badan in lagu sujuuday aan kuu sujuudna rasuulka ilaahi faqaala wuxuu yihi nabigu ara'ayta ii sheeg low mararta biqabrin qabri haddaad soo marto a kunta tasjudu lahu ma u sujuudi lahayd qultu waxaan idhi wi laa qaala wuxuu yidhi falaa tafcaluu ha yeelina waayo falxayu kalmayit oo ruuxa nool hadda socdo ruuxa dhintay unbuu la mid yahay fii cadami istixqaaqi sujuudi sujuud ma mutaysanin waayo wa huwa laa yakuunu ilaa lilxayi aladii laa yamuut ilaahayga aan weligii dhibanayni unbaa sujuud iskale ruux kale wax kaloo mutaystay sujuud ma jiran waayo low kuntu haddaan ahaan lahaa aamiran mid amraya axadan axad an yasjuda liaxadin inuu usujuudo la amartu nisaa haweenkaan amri lahaa an yasjudna liaswaajihina raggooda inay usujuudaan waa limaa jacala allahu ilaahay wuxuu yeelay lahum ragga uu u yeelay calayhina dumarka dushooda uu u yeelay oo min alxaqi xaqa aw rawaahu abu daawuud walxaakim waturmidi walafdu imaamu turmidi wuxuu aha lafdigiisa low kuntu haddaanahay aamirin mid amrayo axadan axad an yasjuda liaxadin inuu usujuudo la amartu lmar'a naagtaan amri lahaa an tasjuda lisawjiha ninkeeda inay usujuudo can camr bn axwas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal alaa ina lakum waxaa idiin sugnaaday calaa nisaa'ikum haweenkiina xaqan baad ku leedihiin walinisaa'ikum haweenkiinana waxaa u sugnaaday calaykum dushiina xaqan bay ku leeyihiin fa ama xaqukum adinka xaqiina calaa nisaa'ikum aad ku leedihiin falaa yuudi'na inayna fadhiisinin weeye farshakum gogashiina man takrahuuna qof ayna raalli ka ahayn waa inay gogashaada ku fadhiisin oo gurigaaga ayn soo gelin walaa ya'danna waa inayna idmin oo fii buyuutikum fii buyuutikum guryihiinna man takrahuuna qof iina raalli ka ahayna waa inayna gurigiina soo gelinin alaa waxaquhunna haweenkii xaqooda calaykum aydinku leeyihiin an tuxsinuu ilayhinna inaad wanaag u samaysaan weeye fii kiswatihinna dharkoodii iyo wa dacaamihinna dacaamkooda wa inaad nafaqadooda iyo arbaxooda iyo waxooda o dhan aad ka dadaasho si fiican aad u dhaqaalayso waa xaqa ay dumarku idinku leeyihin rawahu turmidi wa saxaxu can dalqi bn caliy radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal idaa rajulu ninkii idaa arajulu ninkii dacaa zawjatahu xaaskiisa hadduu u yeero lixaajatihi dantiisa hadduu ugu yeero waa kinaayatan can iljimac wey oo ay fal taatiya ha u imaato ilaa wa ilaa ha u imaato waa amar wa in kaanad haba ahaato cala tanuuri muufaha korkiisaba ha joogto tanuurkii oo muufihii bay dubaysaa jikadii bay ku jirtaa oo waxbay karinaysaa marba hadduu u waco waa inay u tagto ya amar wey rawaahu tirmidi wanisaa-i can ummi salamata radi allahu canha can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu ayumaa imra'atin naagtii kahoo maata dhimato wa zawjuha walxaal zawjuha ninkeedu canhaa xaggeeda raallin uu ka yahay dakhalat iljannata jannada bay geli camalkeeda kale iyo cibaadadeeda kaleba ha xumaato ayadoo ninkeedi raalli ka yahayba hadday dhimato oo u ducaynayo bas way jannada gelaysa rawaahu tirmidi walxaakim can mucaad bini jabal waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala wuxuu nabigu laa tu'dii imra'atu naag ma dhibto zawjaha ninkeeda fi dunyaa adduunyada kuma dhibto ilaa qaalad waxay odhanaysaa zawjatuhu naagtiisii oo min alxuurilciini xuruciinta ka mid a waa haweenkii jannade laa tu'diihi ha dhibin qaatalika allaahu allaha ku lacnadee ha dhibin saasay xaggay ka soo lacnadaysaa meeshaasay ka eegaysaa waxay leedahay laa tu'diihi ha dhibin oo ha naga dhibin qaatalika allaahu allaha ku lacnade fa innamaa huwa asagu cindaki agtaada dakhiilun marti buu ku yahay wax yar buu kula joogayaa yuushiku waxaaba dhowba an yufaariqiki inuu kusoo faaruqe ilayna annaga xagga annaga intuu kula jooga abayaroo adduunyada inta la joogaye ha dhibin saasay leedahay marka qof midda un dhibilayda oho un la kadka oho zawjkeeda dhuunta u gashay lacnadaas unbaa ku socota iyo habaarka xuruucinta unbaa ku socota way ya inkaartaas ya qabtaa marxama rawaahu tirmidi baa wariyey waxasanahu xuquuqu zawjati calaa zawjiha halkana waxaa laga gelayay dumarku xaqa ay leeyihiin oo ragga ay ku leeyihiin way allah subxana watacaala xuquuqu zawjati zawjadii xuquuqdeedii calaa zawjiha ninkeeda ay ku leedahay ayaa halkan laga gelaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walahunna midlu aladii calayhina bilmacruuf walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday midlu ladii kii masalkiisa yacni xaqi oo kale calayhina dushooda ahaaday waay xaqa ayaga dushooda oo raggoodu ay ku leeyihiin unbay ayaguna leeyihiin oo raggooda ay ku leeyihiin bilmacruufi si wanaagahayna ugu leeyihiin walirijaali calayhina daraja walirijaali raggii waxaa u sugnaaday darajatun darajaa u sugnaatay calayhina cala annisaa haweenkii waay waliniswati calaa aswaajihinna xaqun kalxaqi alwaajibi lilaswaaj xaqi ragga u waajibay oo kale cala niswati haweenka ugu waajibay oo min xusni alcishrati mucaamilada iyo dhaqanka wanaagsana wa tarki alidraar inaan la dhibina walirijaali calayhina daraja ay fadiilatun fi lxaq raggii yacni xoogaa daraje ay ayagu leeyihiin oo dumarkii ay ku leeyihiin min wujuubi daacatihinna inay ateecaan siran iyo wajahranbo waa lima aa yahay qadimuuhu raggu waxay hormariyeen oy dhiibeen oo min almahri meherkii ah walimaa yaquumuuna bihi waxay u qumayaan oo min alcinaayati cinaayadii bihinna haweenka yani u qasdayaan iyo wa min alqiyaami bikulli maa yalzimhunna wax alla wixii haweenka ku waajibay oo dhan raggii baa bixinaya de oo dushooda tahay fidradii iyo nafaqadii iyo wax walba ay raggi unbaa lagu leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu man kaana ninkaada yuuminu mid rumaynaya billahi ilahiy walyowmi alaakhiri falaa yu'di yuusan dhibinoo falaa yu'di yuusan dhibin jaarahu deriskiis wastawsuu binnisaa'i khayran haweenka khayr u dardaarma fa inahunna haweenku khuliqna waa la abuuray oo min dilacin feer qalloocan baa laga abuuray wa ina acwaja shayin shay midka ugu qalloocanoo fi dilaci feerdhahaadin aclaahu midka ugu koreeyo kan u sarreeyo feertaas u dambayso feer calaanta la yidhaahdo ama feertaan ugu soo korayso feeraha dhan ugu dheer markay ugu weyntahay ugu dheer tahay dee qallooceeda aada u muuqanayo fa in dahabta haddaad tagto addoonto oo tuqiimuhu inaad jo inaad toosiso kasartahu waad jebin feer miyaad toosi dee siday u baxdayba dee wa in taragtahu haddaad ka tagtana lam yazal ka zuuli uu mahayo acwaje inuu qalloocan yahay dumarkuna on sida haddaad isku kalliftay inaad inaad toosiso waad jebinaysaa jebideeduna kasr wa kasruhaa dalaaqu ah si riwaayad ku soo riwaayad damba noogu imaan doonto marka haddii kalena sidaa unba u qalloocnaanaya fastawsuu binnisaa'i haweenka u dardaarma oo khayran khayr u dardaarma rawaahu sheekhaan wa tirmidi wa fii riwaayatin ina almar'ata naagtii khuliqad waa la abuuray min dilacin feer baa laga abuuray feer qalloocan lan tastaqiima toosi maysa laka adiga calaa dariiqatin dariiqa kugu toosi mayso sina un kuma toosayso waayo xogaa uun iska dadban tahay oo xogaa dhaqankooda iyo qowlkooda fain fain istamtacta biha haddaad ku istimtaacdo istamtacta biha waad ku istimtaacaysaa wa biha ciwajun iyadoo qallooc le un iyadoo qalloocan baad ku istimtaacaysaa wain dahabta haddii aad doonto tuqiimuhaa inaad toosisana kasartaha waa jebin wa kasruhaa jebinteeduna dalaaquhaa in la furo un ay si kale ma leh marka inta hadda meesha furqa iyo dalaaqu uu imaan lahaa dee in la isu dulqaataa iska fiicanoo waxba aan la fiirinin waay ya oo hadalkooda iyo yacni waxaas iyo waxba aan loo fiirsanin iyo dhaqankooda iyo la yskaga un macnaha hadday un meel ku xun yihiin meel bay un ku wanaagsan yihiin qof la arkaba saa un baa ilahay ka dhigay hadduu dabeecad ku xun yahay meel unbu dhinac unbuu ku fiican yahay wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu laa yafrag mu'minun mu'min yuusa u caroonin mu'minatan gabadh mu'minada yuusa u caroonin in kariha minhaa hadduu ku kahdo khuluqan dabeeco radiya minhaa aakhara mid kale unbuu kaga raali noqon wa hadday u meel un ku xun tahay meesha kale unbay ku fiican tahay taa un ugu dulqaado waayo qof yacni kulligiiba wada wanaagsanaan un mahaye rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu lowlaa banuu israa'iil reer banu israa'iil haddayna ahayn lam yakbusil dacaamu dacaam ma uusan ureen dhacaam ma hallaabeen walam yakniz illaxmu hilibna ma ureen waayo reer bani israa'iil baa u horreeyey qola dhibaatadaa keenay waay waayahay oo sababtu maxay ahayd markii manigii iyo salwigii ilaahay uu soo dejiyey dacaamkii waxaa la iska cuno oo ha keedsanina mar kasta waa la maalin kasta waa lainsiinayaae waxba meel ha dhiganina markaasay intay cuneen bay haddana meel gashadeen waa ka qurmay marka waa ka hallaabay wixii ka dambeeyey oo dhan ba hilib haddii meel un la yar dhiga alaab meel ad yar dhigato wuu isbedeli markiiba wax karsan oo joogaya baaqi ahaanaya ma jira lowlaa banuu israa'iil haddayna jirin lam yakbiti dacaamu dacaam ma uusan hallaabeen walam yaknisi laxmu hilibna ma uusan ureen hilibku ma ureen dii intuu doonuu iska yaali lahaa maba ureenba walowlaa xawaau xaawo haddayna jirinna lam takun mayna khayaanteen unsaa mid dhadig zawjahaa ninkeeda addahra weligeed mayna khayaanteen laakiin ay ayeeyadii u horraysay mar hadday khayaantay kuwii ka dambeeyena dabeecadeedii unbay raacayaan way ya walowlaa xawaa lam takun unsaa zawjaha addahra falkhiyaanatu min alummi aluulaa hooyadii u horraysay baa laga helay wahiya xawaa fa innahaa iyadu calaa maa qiila sida la yidhi xiinamaa aqwaaha ibliis ibliis markuu baadiyey cala alakli min ashajarati geeddii inay cunaan bada'ad way bilowday bilakli minhaa uma naawalad aadama bay u dhiibtay calayhi salaam fa akala tabcan laha wuu cunay asna markuu asaga aadam kari waaye yuu xagga zawjadiisii ka soo galay way xaawa ayuu xagga xagga oga yimid geeddii buu cunsiiyey mar hadday ayada cuntay bee de asagana u dhibtay ictira cun wuu cunay de asna marka halkaasay kaga imaatay wey wa sumiyad xawaa baa lagu magacaabay li'an lahaa ummu kulli xayin wax nool kulligii ayadaa dhashay oo ayuu ka soo farcamay wey fa innahaa waladad way dhashay liaadam cishriina badnan labaatan da-ood bay u dhashay fii kulli badnin da-di la arkaba dakarun wa unsaa bay ahayn afartan bay ilmaan bay dhashay labaatan wiil iyo labaatan gabdhaha waa labaatan da-ood oo min laba ah waa ayahay waladu yani waa ka wa umira waxaa la amray nebi aadam an yuzawija inuu u guuriyo waladu haadihi lbadni uurkan wiilka ah libinti lbadni lukhraa da-dii hore oo ka horreysay ama da-da ka dambaysa gabadha ku jirta waay labadii isku caloosha jiiftay unbaa walaalaho aan isguursan karin markaa isla dhashay wiilkiiyo gabadha isku calooshaha laakiin oo isku da- isku marka dhashay da-dii ka horreysay iyo dadii ka dam da-dii kale way isu bannaan yihiin marka wiilkiiyo gabadhii labadii da-ood ahaa iyo wiilkii gabadhii labadii da-ood ahaa baa laisu guurinaya waayahay wuxuu qaabiil ku dilay walaalkii habiil soo sidaa maayo waayo tii asaga lamataanta ahayd ayaa qurux badnayd haabiil midda lamataanta ahna waa midda asaga kusoo hagaagi lahaydna waa laga qurux badnaa middaan quruxda badan inuu habiil qaato marka u diid xasad uu ka xasday darteeda ayuu marka walaalkii u dilay rawaahu sheekhaan baa xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey can mucaawiyata waxaa laga wariyey alqushayriyi radia allahu canhu qultu waxaan ihi ya rasuula allah maa xaqu zawjati axadina axadkaana zawjadiisa iyo xaaskiisu xaqeedu maxay ku leedahay aleyhi dushiisa ay kuleedahay xaqeedu muxuu yahay caleyhi dushiisa ay ku leedahay qaala wuxuu yihi nabigu tudcimuhaa waad quudinaysaa idaa dacimta adigu haddaad cunto cunayso wataksuuhaa waad arad bixinaysaa idagtasayta markaad adigu arad baxda waay walaa tadribil wajha wejiga ha ka garaacin walaa tuqabix ha xumayninoo ay qabaxaka allahu hadhihin wejigaaga allah xumeeya hadhihin walaa tahjur ha ka haajirin oo ilaa filbeyti guriga dhexdiisa mooyaane ana kaga haajirin waay xoogaa haddaadun wax yar oo khilaafa idin yar dhex marana guriga ha oga tegine sariirtii uun labada sariirood way isku dheganaayeen awal soo maaha xagga dhinacaas u jiida oo guriga gees ka seexaw laakiin guriga dhan haka tegin guriga dhan haka tegin rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa-i can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxuu yihi nabigu idaa daala axadukum axadkiin hadduu dheereeyo alkaybata maqnaanta wax badan hadduu ka maqnaa falaa yadruq yuusan kusoo guurin ehlow ehelkiisa leylan habeen xuquuqda zawjadu ay ninkeeda ku leedahay bay ka mid tahay hadduu wax badan ninku maqnaa waa inuu si kadaa habeenimo inuu usoo galo lama rabo inuu wakti maalina yimaado oo khabarka uu ka soo hormaro uu soo hadlo oo waktigaasaan kusoo aadanayo yidho isticdaad loo sameeyo saasaa fiican wey hale qofku wax badaan hadduu maqnaa xoogaa reerkii wuu iska basaasayaan wey mar alle markuu marka soo gelay asaga isticdaad baa la samaynaya waa loo diyaar garoobaya soo ma marka si kadaa inuu habeennimo dalq kusoo yidhahdaa la diidaya waa intaasoo waxaan raalli gelin uu la kulmo markaas idaa dhaala axadukum hadduu dheereeyo alkaybata maqnaanta falaa yadruq yuusa soo guuri ahlow ehelkiisa leylan habeen wa kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yakrahu mid nacab an yaatiya rajulu ninku inuu yimaado ahlow ehelkiisa duruuqan guuro inuu ugu yimaado inuu habeenkii kusoo guuro wa canhu waxaa laga wariyey can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey can nebiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu amhiluu suga buu yidhi u kaadiya xataa tadkhuluu leylan habeen ilaa ad gashaan way ilaa aad habeennimo gashaan oo macnaheedu waxa weeye de xadiidkaa hore habeenkiiba in la sabeynimo lasoo galuba diidaya macnaha haddaad habeen kusoo aado maalinimo aad soo dhawaato u kaadiya horta khabarku ha idinka hormaro oo ilaa muddo la idinkaga diyaargarooba hala gaaro wa marka habeenka haddaad rabto habeen waad soo geli kartaa laakiin hadda ma- macnaha loo jeedo un maqsuudka waxaa waaye inuu khabar kaasoo hormaro oo lagu ogyahay inaad soo gelayso oo isticdaad lagu sameeyo aye amhilu ukaadiya xataa tadkuluu leylan likay tamtashida inay shallaysato ashacisatu tii basaasnayd ayahay islaantii xoogaa iska basaasnaydee ninkeedu wax badan uu ka maqnaa way diyaargaroobaysaa hadda way shallaysanaysaa watastaxidda inay yacni waaye xiirato oo almuqiibatu tii laga maqnaa wey ay timihii caanadii waxaasay iska xiiraysaa wey markaasay diyaargaroobaysa rawaa waxaa wariyey axaadiidan alusul lkamsa hadihi halaaa saddexdan riwaayaba waxaa wariyey alusul lkamsa aلzawjatu zawjadii takdumu beytaha gurigeeday u khidmayni wa takruju lilxaajati xaajana way way u baxaysaayo banaanka hadday dan ka yeelato way aadi kartaa maca alixtishaami iyadoo yani is asturaysa markaa dharkeeda qaadatay si fiican iyadoo isu asturto laagtu gurigeeda hadday ka khidmayso oy guriga ka adeegto oy wax kariso oy wax waxay inta marto oy xagga aado waayo khidmada gurigeeda yani waxba kama dhimayo xaajana banaanka way ugu bixi kartaa oo banaanka way kasoo adeegan kartaa maca alixtishaam hadday markaas is asturto waayo iyadoo asturan oo dharkeeda ku dada can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi kharajat sawdatu sawda ayaa baxday bintu zamcata zawja eh, yacni sawdatu bintu zamca gabadhii la odhan jiray ayaa waa zawjaadka nabiga ka mid ahay leylan habeen bay baxday waa intaan yani xijaabka lasoo dejinba fara'aahaa cumaru cumar baa arkay facarafaha wuu aqoonsaday sawdo waxay naag dheer oo laf weyn wuu aqoonsaday faqaala wuxuu yidhi innaki adigu wallaahi baan ku dhaaranay yaa sawdatu sawdoy ma takfayna calaynaa nagama qarsoonid inaad sawdo tahay waan ku aragnaa saasuu leeyay muxuu markaasaa u leeyahay wuxuu dalbayaa marka haweenka nabiga in la xijaabo doonaya ummaatulmu'miniinka xijaab lagu sabiyo yaa rasuula allahi low amarta nisaa'aka an yaxtajibna fainahuna yukallimhuna albaru waalfajir haweenkaaga inay isxijaabaan amar haweenka kale way ka owleysan yihiin oo waa ummahaatulmu'miniinka oo xurmay leeyihiin nin baari ahoo wanaagsan oo ilaahay ka baqaayo nin faajira intaba uu la hadlayaay in la isqariyaan oo isxijaabaan ku amar wax badan buu ku celceliyey markii dambe wuxuu gaaray xataa midii uu banaanka ku arkay inuu ku qayliyo sawdadaasaa ka mid ahayd oo si xijaabkii loo soo dejiyo ama nabigu uu amray inay isxijaabaan farajacad way laabatay ila nabiyi bay u laabatay sala allahu alayhi wasalam wahuwa nabigu fii xujratii aniga qolkayga ayuu joogay bay leedahay caaisha iyo tacasha wuu cashaynayey hilib buu cunayay fadakarad daalika lahu nabigay u sheegtay cumar bay uga dacwootay cumar baa sidaa yidhi bay leedahay wa ina fii yadihi walxaal ina fii yaddi nabiga gacantiisana lacarqan laf hiliba ayuu saa gacanta ugu haystay fa unzila calayhi waxyigii baa ku soo degay fa rufica canhu haddana wuu ka kor noqday wawalxaal huwa nabigu yaquulu uu leeyahay qad udina lakunna waa laydiin idmay an takrujna inaad baxdaan oo lixawaa'ijikunna xawaajisiinna inaad u baxdaan waa aadi kartaan banaanka wax dhiba male rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyay can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaal almar'atu naagtu cawratun cawro weeye naagtu gebigeeda dhanba waa cawro fa idaa kharajat hadday baxdo istashrafaha shaydaanu shaydaankiibaa usoo hanqaltaagayo waay naagtu waa cawro oo bannaankaasun hadday usoo baxdo shaydaankiibaa usoo hanqaltaagayo ziine iyo qurux kale ayuu gelinayaa oo waa markaasuu dadkiibuu u ziinaynaya markay sii jeedo yani waa ka riwaayada kale kusoo arortay ina almar'ata tuqbilu fii suurati shaydaani wa tudbiru fii suurati shaydaan markay kusoo qaabiso suuro shaydaan bay kugu soo qaabili macnaheedu waa maxay soo jeedka hore uu ka qurxinayaa shaydaanku soo jeedkan hore wejigeedan iyo xibnaheedan iyo socodkeedan hore uu ka qur- markay kaasii jeesatana gadaashan dambe uu haddana kaaga ziinaynaya marka waa labada dhinacba waa lagu fidnoobaya marka waxa weeye ayada waa khataru shaydaanku wuu ka faa'iidaysanayaa un markay soo baxdo can maymuunata waxaa laga wariyey binti sacad radia allahu canha can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu yihi nabigu masalu raafilati midda yacni isi soo qurxisay fi ziinati ziinada ku soo xadgudubtay isoo labisay soo labisatay fi ziinati isoo qurxisay fii kayri ahliha ehelkeedii waxaan ahayn bayna isoo qurxisay zawjkeeda iyo dadkii maxaarimteeda dad aan ahayn oo ajnabi ah intay soo labisatay si balaaya soo labisatay bay halkaa usoo dhaqa ka maali dulmatin bay ahaanaysaa mugdi oo kale yowma alqiyaamati laa nuura laha wax nuuray helaysa male qiyaamaha mugdi un bay dhexgeli dam ah wax nuuray helaysana male hay macsiyo iyo casyaan weeye inay adduunyadatan waayo waxaan maxrabkeeda ahayn ama zawjkeeda inay u labisato lama ogole agga dumarku xaggee hadiya u labistaan ajaanibta un bay u labistaan mayaga meel kalaw hayla maxrabkeeda ma dan bay ka leedahay ya qofka maxrabkeeda iyo zawjkeeda zawjkeeda guriga joogeen hadda asagu waaba iska waa caadi marka mararka un meelaas kale un loo jeedo un baa un laysu soo labisayaa soo ma taana lama ogola de waa dembi rawaahuma tirmidi can caliyin waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana faatimata faatima calayhim asalaam atat inabiya nabigay u timi sala allahu alayhi wasalam tashkuu iyadoo ka sheeganaysa ilayhi nabiga uga dacwoonayso maa talqaa waxay kala kulmaysa fii yadiha gacanteeda min araxa shiidkii waay shiidkii ay raashinka ku shiidaysay reerka guriga ay u shaqaynaysay yaa gacantii dhammayd baa biyo ka gashay wey waa gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam faatima bintu rasuulillah sayidatu nisaai alcaalamin wa balaqahaa waxaa soo gaaray oy maqashay faadumo annahu nabiga jaa-u inuu u yimid raqiiqun addoommo inay u yimaadeen dad lasoo qafaashay baa yimid waxay doonaysaa marka qof shaqaala ah oo u khidmeeya inay ka hesho falam tusaadifu mayna haleelin nabiga gurigii kamayna helin guriga caaishay ka soo raadisay waa ka weydi fadakarad daalika fadakarad way u sheegtay daalika arrintaa ay wadatay licaa'ishata caaisho saasaan u socday mar alla markuu nabigu yimaado iigu sheeg bay tiri marka falamaa jaaa nabku markuu yimid nabiga akhbaratu caaisha u sheegtay qaala wuxuu yidhi sid cali fa jaa'anaa wuu noo yimid nabigu walxaal qad akhadnaa aan qaadanay buu yihi madaajicanaa makaanu jiifkaanagi habeenkii marka maalinkii bay u tagtay soo maaha ooy akhbaartii gaartay habeennimadii markaan seexanay oon gogashi galnay ayuu nabigoo socda noo yimid fadahabnaa waxaan doonnay naquumu inaan istaagna dee markaa nabiga aragnay faqaala wuxuu yidhi calaa makaanikuma iska jiifa iska jiifa buu nabigu yidhi faqacadda wuu fadhiistay beynii wa beynahaa gogashii ay ku jiifeen buu markaa nabigu soo dhex fadhiistay oo aniga iyo gabadhiisii waa faadimo iyo aniga ayuuna dhex fadhiistay xataa wajadtu ilaa aan helay oo barda qadamihi gomadiisa iyo lugtiisa qabowgeeda calaa batnii calooshayda ya intuu dhinaca gabadhii u fadhiistay oo sidaa ugu fadhiistay iyo anigana xagga lugihii dee labadooda saanay isu garab jiifeen dhexdooda u fadhiistay lugihiisii marka xagga sayid cali bay marka lugihii nabigeed aadeen marka calaacashiisii lugta ahayd oo qabuuba halkaas caloosha yuu iga saaray buu le iga taabanayso le lugtiisa qabowgeed waan iska jiifaa markaas waan iska jiifaa buu le faqaala wuxuu yidhi nabigu alaa adullukumaa warma idin tusiyaa calaa khayrin waxayn kaga khayr badan mimaa sa'altumaa waxaad i su-aalateen waxaad i warsateen muxuu ahaa waa nin shaqaalo idin qof idin shaqeey idaa akhadtumaa markaad qaadataan madlaajacakumaa makaanu jiifkiina markaad saanoo kale gogasha u gashaan fasabixaa tasbiixsada alaaan wa alaaiin waxmadaa ilaahay ku mahadiya alaaan wa alaaiin wa kabiraa takbiirsada arbacan wa alaaiin fa huwa khayrun lakumaa min khaadimin intaasaa in kaga khayr badan khaadim iyo shaqaalahaad sheegaysa ya aakhirada iyo camalka aakhira unbaa wax taraya adduunyo wax ma tarayso waxay tarayso adduunyo waxay tarayso male haddii xataa lagu dhibtoodo oo dhibaato aad kala kulanta adduunyo dhibkeeda waxama qofka dumarka ana gurigeeda hadday ku rafaatay iyo shaqale gurigeeda ajir unbay ka helaysaa ajir ay marka tasbiixdaas iyo xamdigaa iyo takbiirtaas oo boqol aad ka dhigtaan intiina seexanin yaa inkaga khay in kaga khayr badan khaadimka aad sheegaysaan saasuu nabigu leey nasalu llaha tawfiiqa wallahu acla aclam xadiidu umu zarci umu zarci gabadhi la odhan jiray xadiidka loogu magac daray ishtahara biha xadiidku gabadhaasuu ku suuroobay umu zarci liannahaa agtarad min asamaa'i calaa zawjiha wa aalih haweenkan kow iyo tobanka ah haween kow iyo toban ah meeshaan ka warrami doona raggoodii oo mid ninkeeda ammaantay iyo mid cayday unbay noqon doonaa laakiin umu zarci say ninkeeda u ammaantay iyo macal reerkoodii oo idil aabihii hooyadii wiilkiisii gabadhiisii gabaati tii u shaqaynaysa hataa say u ammaantay wax u ammaanayba ma jiro saasaa marka waxaa la yidhi ay xadiid umu zarci baa la yidhaha can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tihi caaisho jalasa waxaa fadhiistay ixdaa cashrata imra'atan kow iyo toban naagood fatacaahadna way ballameen wa tacaaqadna way isdhaarsadeen allaa yaktumna inaysan qarinin min akhbaari adwaajihinna raggooda akhbaartoodii shaa-an shayna inayna ka qarin mid la arkaba ninkaagu wax alle wuxuu yahay ku sheeg ha qarin hadduu wanaagsan yahay wanaaggiisa ka sheekee hadduu xun yahay xumaantiisa waxba ha qarin taasay isku ballameen jalasa waxaa fadhiistay ixdaa cashrata imra'atan fatacaahadna way ballameenoo watacaaqadna waxay yacni ballan ku kala qaateen iyo cahdi allaa yaktumna inayna qarin min akhbaari azwaajihina shay-an qaalat iluulaa gabadhii u horreysay waxay tidhi zawjii ninkaygu laxmu jamalin riti hilibkii weeye qasin oo haddana caato oo weyda calaa ra'si jabalin buur dhaladeedna saaran laa sahlin maaha wax sahlan oo fa yurtaqaa la koro walaa samiinina maaha wax cayloonoo buuran oo fa yuntaqala markaa lasoo dhib kastaba ha loo mare markaa lasoo lasoo rarto wey aay saasay leedahay gabadhaan hor marxaban waxay tidhi zawjii ninkaygu laxmu jamalin riti hilibkii buu la mid yahay ritigaasoo kasin ama kasun kasun haddii la yaha laxmidaa laga sifaynaya laxmigaasoo kasun caato oo weyda hilib weyda hade waa wax uraayo oo biyaaba ka qulqulaya mota wax na nafle maaha haddii yani kasin la yidhaha jabalkaa laga sifaynaya jabalkaasoo kasin caato oo weyda calaa ra'si jabalin buu haddana saaran yahay buur dhaladeed oo weyda haddee nafteedu markayba gaajadu jirto ayada nafteeda xoogaa waaba layska dareerintaaye oo waa la bebiyeystaye laakiin hadday buur dhaladee saarto wixiina weyd iyo waxba kuu tarani dhibka aad u maraysaaba ka badan waad ka dayni sooma ya marka waa hilibkaasoo kale oo weyda oo buur dhaladeeda la saaray laa sahlin fa yurtaqa oo hilibku wax sahlan ma ahoo markaa buurta wax sahlan ma oo intii lasoo qaato durbo laga soo loo karoo lasoo qaato walaa samiinin fa yuntaqal aad bad buurtaas ku rafaadide waxa dhow markaad meesha ugu tagta kurs iyo buurano meesha ugu tagaysana ma aha maxay leedahay markaas waayo waa nin xun oo meelnaba kuma fiicna bay leedahay meeluu ku fiican yahaybo ma laha aaya fa haadihi tushbihu zawj zawjuhaa ninkeedu wuxuu shabahaa bilaxmi jamalin mahzuulin calaa jamali wacrin buur oo yacni yuu dusheeduu saaran yahay waa buur qari oo adag buu dusheeda saaran yahay dul saaran yahay laa yusalu lwusuulu ilayhi lamana gaari karo liakdi walaa yuraqabu fiihi wax la jecel yahayna maaha dhib haddii loo mari lahaa dhibkaas wax la jecel yahay maaha waa liyusaalihi waa caata wey fa huwa kinaayatun can shiddati buklihi waa nin bakiila wa culuwi anafihi waa haddana kibir badan yahay wa suui khuluqihi dabeecad xumu ku darsaday fa huwa asagu may-uusun min khayri khayrkiisa wax laga samray wey ya wax laga rajaynayo khayr a maba leh qaalat ithaaniyatu tii labaad baa waxay tidhi zawjii ninkayga laa abusu khabarahu anigu khabarkiisa ma sheegayo inaan iska daayaaba iro ya inaan daan dhex galo waxaan dhammayn karaba meehe inaan iska daayaa iro innii akhaafu waxaan ka baqayaa allaa adarahu inaana ka teginba waxba inaana ceebtiisa ka tegin in adkur kolleyba haddaan haddaan sheegayo adkur waxaan sheegayaa cujurahu iyo wabujurahu ya marxaban kolleyba haddaan wax sheegayo waxaan sheegayaa ceebihiisii daahirka ah iyo kuwiisii baatinka daahir iyo baatinba wuxuuna ceebba ku lahaynba maba jiri jir ya meelna kuma roon zawjii ninkaygu laa abusu khabarahu innii akhaafu anlaa adarahu inaana ka tegin waxbo ayaan ka yaabi oon ka cabsan in adkur haddaan sheegay adkur waxaan sheegay cujurahu iyo wabujurahu ya cujur iyo bujur waa ceebtay cuyuuban fiihi daahiratan wa baatinan fahiya tadumu way cayday bikulli shay wa fi lishaarati maa yugnii can alcibaara saas weeye saas weeye in la yidhaha waxaa kaa deeqayo ishaarada la ishaartayoo ay ishaartayoo ceebtiisii daahirkayd iyo tiisii baatinkayd baan sheegi bay tiri haddaan wax sheegaya kolley daahir iyo baatinba wax ufayowba male ahi qaalat ithaalisatu waxay tidhi gabadhi saddexaad marxaban zawjii ninkaygu ay ismuhaa waxaa la dhihi jiray xub bintu kacab alyamani waa la odhan jiray gabadhaas zawjii ninkaygu alcashanaqu waa nin dheer bay tidhi ya iska dheeraaday un in andiq haddaan ba hadlo oon hadal usoo jeediyo udallaq waa lay furi wa in askud haddaan iska aamusana oo callaq waa lay xiri oo naag nin lana ma ihi naag nin la-aanana ma ihi islaamka ilahay aan shukaansaday marka meelaan aadabo ma lahay leeda maasha allah haya marxaban in andiq haddaan hadlo udallaq waa lay furaya wa in askud haddaan aamusana waayahay oo callaq waa lay xiri bayd saasay leedahay zawjiy alcushanaq addawiilu lmadmuum waa nin dheer oo xun asayi lkhuluq dabeecad xun dadka aada u dheerdheer sida qaalibka waxaa la yidhahdaa ma caqli badno maxaa yile maskaxda iyo qalbigaa kala fog ya in andiq haddaan hadlo bicuyuubihi warniyahu saanaatay haddaan yaa yudalliquni way furi wain askud haddaan aamusa calayhaan oo iska shibiska un iska adkaystana yucalliqunii ee yatruknii wuu iga tegaya mucallaqatan laa daatu baclin mayi mid nin le oo fa antafica bihi aan ku intifaaco walaa ayiman garoobna mayi atafaraqa ligayrihi qayrkii aan su diyaariyo waaya marka si aan hadda aan waxaana yeelaba ma aqaanay leeda faqad ashaarat ilaa suu'i khuluqihi wa cadami samaacihi simaacihi lishakwaha hadday wax un oga dacwootay oga cabatana kama aqbalayo waa bimaa fiihi waxa ku sugan oo min suu'i lxaali waa nin xun wey qaalat iraabica gabadhii afraad waxay tidhi zawjii ninkaygu ka leyli tihaama dhulka tihaama la yidhaahdo xijaaz dhulkeeda hoosaa laya tihaamo maka iyo dhulka u dhow oo dhan baa tihaama la yidhahdo dhulkaa hoos ka leyli tihaama tow la mid yahay tihaamo habeenkeedoo kale waa hawo muctadil ah laa xarun mid kulul ma aha walaa qarun mid qawoowna ma aha walaa makhaafata laga cabsan maayo nin shartiisa laga baqaaya maaha walaa sa'aamata nin laga noogayo da- dabeecadiisa laga cajisayana maaha bay tiri waa un dhexdhexaad wax muctadil ahoo weligaaba aadan ka daalayn ya saasay leedahay marxaban fa haadihi lmar'atu wahiya muhadid bintu abi harubata harumata la odhan jiray tamdaxu zawjaha ninkeedii way ammaantay biannahu ka leyli tihaama walaa makhaafata minhu lagama cabsanayo walaa sa'aamata nin laga noogayo laga dharsaayo ma aha laa malaamata min mucaasharati nin mucaamaladiisa iyo dhaqankiisa laga daalayo ma aha fa huwa xasanu lakhlaaqi weeye aalifun dadka wuu soo dumaya wa ma'luufun mid loo duma way ninkaan qaalat ilkhaamisatu tii shanaad waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakala guriga hadduu soo galo fahida wuu haramcadayn waa haramcad wain kharaja hadduu banaanka u baxana asida wuu libaaxayeyn oo waa libaax oo kale walaa yas'alu su'aali maayo camaa cahida wuxuu guriga ku ogaana weydiin maayo saasay leedahay marxaban zawjii ninkaygu in dakala fahida hadduu guriga soo galo waa un haramcad bay tihi bahalka haramcadka haramcadka waxaa la yidhaha waa wax hurdo badan mar alla markuu guriga soo galo dhag unbuu iska dhih midda kale haramcadka waxaa lagu yaqaanaa waa wax bootin dhow xayawaanka sida libaax oo kale yani wax gaadida badan weeyo waa si u jiifo unbuu hal mar ay gu soo boodayaa bilal ya oo xagga rujuulanimada iyo raganimadana sida waxay ku tilmaamaysaa haramcadkaasoo waa nin waxay leedahay aad yani ijtihaada dumarkana ku badan jiif badan oo marna uu soo boodaya khalaas walaa yascalu markuu banaanka u baxana waa libaaxo waa nin shujaac oo mar hadduu banaanka aadana wax agmari kara male geesi wey xoog badan oo qawi ah sida libaaxo kale walaa yas'alu camaa cahidana waxa weeye wuxuu guriga ku ogaa ima weydiiyo nin macna qorqodo oo wixii hebel ah meeshan aan ku ogaa xaggee waayo ma ahee haddaan hadda guriga uu kun ka ogaayo hadduu kow ka ogaa xaggee ka baxeen ima dhahay ima su-aale waxaan u tasarufta waa iska caadi bay le ya haweenku waxay u necab yihin moogta ninka la xoogaa la xisaabtamay oo waxaan xaggee mareen iyo ninka un ku haynayo may jeclo waxay leeyihin waa qorqodo kani kaarbu qaba zawjii ninkaygu in dakala guriga hadduu soo galo fahida wa in kharaja hadduu baxana asida walaa yasalu camaa cahid wuxuu guriga ku ogaa ma weydiinay fahida ka farixa kalfahdi wey xayo yani waa baalkan la yidhaahdo waay haramcadka xayawaanu weeye mashhuur binawmi baa lagu yaqaanaa iyo wa bilwusuubi bootin yuqaalu waxaaba la yidhahdaa mahmaah anwabu wuu ka hurda badan yahay min fahdin baalka haramcadka la wa aswow yani wa awsabu wuu ka boodi og yahay oo min fahdin aya haramcadka wa asidaka farixa oo kale weeye facala wuu falinaya ficla alasad sidii libaax oo kale markuu banaanka u baxo fa hadihi lmar'a waayo kabshatu weeye gabadha la odhan jiray tasifu zawjaha biannahu idaa dakala albeyta guriga markuu soo galo kaana kalfahid baalka haramcadka oo kale weeye fii katrati annawmi wa katrati alwiqaac aye waalgaflati wuu iska hilmaansanya can cuyuubi lbeyt guriga ceebtiisana waxba kama og wa idaa kaana khaarija albeyt kaana kalasad waa libaax oo kale cala alacdaa walaa yas'alu ma su'aalayo camaa yacrifu wuxuu ku ogaa fi lbeyt oo min dacaamin wa naxwiha fahiya tamdaxu zawjaha way ammaantay biannahu sahlu lakhlaaq waa nin dabeecadiisu ay sahlan tahay maca alehli walaxbaab shadiidun cala alacdaa laakiin cadowguna waa aad ba ugu adag yahay qaalat isaadisatu tii lixaad waxay tidhi zawjii ninkaygu in akala hadduu cuno oo wax cunayo lafa wuu murdin waalki wa in shariba hadduu cabo caano loo dhiibana istafa wuu heemaarsan wa in ildajaca hadduu seexdana iltafa wuu isduuduubi markuu dhergo unbuu isdoonyeyn walaa yuulijulkafa gacanta ma gelinaya liyaclama albasa bal xaajada inuu ogaado in loo baahiyay in kalena ma oge wuu iska u seexin un ya oo isduuduubin waaya ceeb oo dhan bay u dhamaysa marxaban cirweynin iyo dadnami xumaa isugu imaaday leedahay meesha in akala hadduu wax cunayo lafa wuu murdinba weelkii baa asagaa murdinaya wa in shariba hadduu wax cabana istafa wuu heemaarsan waxba kusoo reebi maayo weelka wa in ildajaca iltafa wuu isduuduubi walaa yuliju lkafa liyaclama albasa gacanta yani gelin maayo oo liyaclama albasa bal inuu xaajada ogaado ay gabadhan waxaa la yidhaha hindo yaa magaceeda la yidhahda tadumu zawjaha ninkeedii bay cayday biannahu in akala lafa ey aksara wuu badin xataa laa yabqaa min adacaami shay-an waxba ka tegi maayo waa nin cir weyn wain shariba istafa ey istawcaba almashruuba kullahu wixii meesha ku jira oo dhanna weheemin weheansanaya wain ildajaca hadduu seexdana iltafa fii hiyaabihi waxdahu maladiisa unbuu keligii isku doonyeyn wax la huwanaya go-i ma jiro ya go go-i la rabay oo loogu talagalay in la isla huwado keligii unbaa isku doonyeen ay in lasoo garab galaba maba omaba oma- maba rababa walaa yuuliju lkafa ay kafaw calaa jismiha liyaclama albasa ay maa cindaha min almayli lilrijaal fahiya tusifu way sifaysay bilu'mi inuu xun yahay walbukli bakaylnimo wa suu'i lkhuluqi dabeeca xun maca kasrati aklihi iyo wa shurbihi wax ka cir weyna ma leh wa qilati wiqaacihi dee dadnimadii kalena ma leh oo ijtihadii yani raggu uu lahaa ee dumarkana ma leh waalcarabu tamdaxu way ammaantaa qaliila alakli washurbi nin cuntadiisa iyo cabidiisu ay yar yihiin katiira aljimaaci wey xagga ijtihaada dumarkana ku badan liannahu yadullu calaa tamaami alfuxuulati yani raganimadiisu kaamilnimadeeda kutusinaysaa wey qaalat asaadisatu qaalat asaabicatu tii toddobaad waxay tidhi zawjii ninkaygu hayaayaau cayaayaau dhabaaqaau kullu daa'in lahu daa shajaki ow fallaki ow jamaca kullan laki bay tidhi zawjii ninkaygu hayaayaau waa wax doqonay tidhi ow cayaayaau waaba yacni mid oo nin dabiin ahoo yacni aan fahmo lahayn oo dadka aan wax fahmo wey cayi qofka waxaa la yidhaha fasaaxada aan lahayn oo codka dhanba ka xihan yahay iyo hadalka waxba aan garanayn dabaaqaa wuuba daboolan yahay waa mangaaf umuurtao dhan baaba ka qarsoonba wuu daboolan yahay ya kullu daa'in cudur kulligii low daa'un cudur buu asaga u yihi inta dadku ay jiro leeyihin wuu qabaa shajaki wuu kuda wuu yani ku dakri ow fallaki wuu ku jaraaxayn oo jirkan kale uu meel kaaga dhufanaya nabar ow jamaca kullan laki labadii wuu soo kaa dari haddaad la hadasho ama dakri buu kaa jeexi ama jareexuu kugu dhufani ama wuuba suu kaa dari wax laga hadli karaba ma ya marxaban marka kaasna hadda way caydayso xun bay u caydaysna marxaban hayaayaau weeye ow cayaayaau iyo hayaayaau bay isugu dartay aye waa nin doqona aye ow cayaayaau wey waa huwa alcajzu can iljimacna waa idaa cayiga waa nin oo haddee yani ragnimoba aan lahayn oo aada u liito oo daciifa wey dabaaqaau waa doqono waa maangaab kullu daa'in cudur kulligii lahu daa'un cudur buu u yahay shajakii wuu ku dakri ow fallakii wuu ku wuu ku jareexayn ow jamaca kulla laki labadii wuu kuu kulminaya daad la hadasho wuu suu kaa dari ay marka dabeecad xun bay ku tilmaantay ay riwaayadka qaar waxaa ku soo aroortay in xadastu haddaan u sheekeeyo sabaki wuu kacay wain maazaxtu haddaan balla kaftoomana fallaki wuu ku jareexayn wa ilaa jamaca kulla laki ama labadii wuu suu kaa dari haddaan majuu idhahan wax yar la yar kaftoomo waayo dakar iyo jareexuu isku dari fahiya tudumu waxay ku cayaysaa bilkhiibati bilkhaybati xumaan waalcajdi raganimo darro oo yani u jilicsan yahay walxamaaqati doqonnimo wa kulul amraadi cudur oo dhan wuu qabaa iyo wa su'u lcishrati dhaqan xumo fain kallamatu faidaa kallamadu hadday la hadasho sabaha wain maasaxatu hadday la kabsanto darabaha wuu garaaci wa hada nihaayatu dembi waaba cayda meesha ugu xumayd waay qof aanba haddee oo ay xaaskiisii ba la kabsami karin oo hadal baan loo dhihi karin ay nin xun way qaalat isaaminatu gabadhi sideedaadna waxay tidhi zawjii ninkaygu almasu ay masuhu taabashadiisu masu arnabin waayo bakaylo taabashadiisa oo kale wey wariixu riixduna riixu zarnabin geedka zarnabka la yidhaahdo sidiisoo kale usoo yani udugiisuna waa sidaas o kale waayo zawjii ninkaygu almasu masu arnabin bakayluhu yani jirkii dhabartiisa iyo maqaarkiisaa jilicsan baa la yidhaha waa nin jilicsan oo aada u qabow oo dhaqan wanaagsan bay leedahay wariixu riixdiisuna riixu yani zarnabin zarnabkuna waa geed yani udgeeyo way asaguna waa nin had iyo kahor nadaafad badan oo catarka iyo isku shubaayo oo aada u udgoon waay dabeecad fiicni iyo waxay isugu dartay yani nin yani nadaafad badan inuu yahay baasir binta os baa yani yaasir binta os baa la odhan jiray gabadhaasi zawji ninkaygu almasu masu arnabin bay tihi ay naacimljildi weye kal arnab wariixu riixu zarnabin huwa zacfaraan wey ow shajarun diibu raayixati wazaadat fi riwaayatin wa ana aqlibuhu anaaba ka qaalib noqonaya leeda meeshaan doonaan iska marsadaayo waa nin baari ahay leeda waan ka qaalib noqono saan doonaan u maamushaa wa huwa yaqlibu naas asaguna dadku ka qaalibno maca dalika yani waa ninkaa laga dambeeyo oo dadkao dhan ba ay ka dambeeyaan hogaanka awa laakiin anigu waayo anaa maamusho waay ya yaqlibna alkariima wayaqlimuhuna alaim soo nabi uma dhihin haweenku waxay ka qaalib noqdaan ninka wanaagsane kariimka ah wayaqlimuhuna alaim ayagana waxaa ka adkaado oy ka cabsadaan ninka laiimka xun inaa ka adkaaday waxba kamuna adkaaday waa ni xunun ay marxaban qaalat itaasicatu naagtii sagaalaad waxay tihi gabadhii sagaalaad zawjii ninkaydu rafiiculcimaadi waa nin aad u dheer bay tihi jooggiisu uu dheer yahay dawiilu najaadi seeftiisa galkeeduna aad bay u dheer tahay cadiimu ramaadi dambaskiisuna wuu weyn yahay qariibulbeyti gurigiisuna wuxuu u dhow yahay min annaadi meesha lagu tashada ee tolka ku tashada